إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد موضوعa in sha allahu tacaala aan maanta ka hadli doono muxaadaradan ilaahay towfiiqda hana waafajiyo subxaana wa tacaala wixii xaqa ilaahay carabkeena ha waafajiyo qalbigeena wixii baadil iyo hawana allah naga fogeeyo wuxuu ku saabsan yahay sifaat lkhawaarij qadiiman wa xadiida tilmaamaha ay khawaarijta ay leeyihiin hore iyo gadaal macnaa goor hore iyo maanta ma arkaysaa goor dambaba tilmaamaha ay leeyihiin kollay mawduucaanasna waxaa keenay dhibaatooyinka iyo qalaaqilka barka caalamka ka jira iyo taariikhda islaamka oo qadiimka in la isku xiro sababta waxaa weeye dadku taariikhda iyo siirada islaamka iyo dhacdooyinkii soo dhacay waxa xun iyo waxasan haddii aan la kala aqoonin dadku diinta fahamkeeda way ku wareereen inay ka fitnoobaana dhici karta laakiin hadday aqoon u yeeshaan oo diinta aqoon u yeeshaan iyo wax walba diintu waxay ka tiri iyo qolo walba fii kulli zamaan wa fii kulli makaan qoladeeda haddii la haleeshiyo iyo diinta waxay ka tiri dadka markaa runtii ma wareerayaan waa u sahlanaanaysaa waxa khaladka iyo waxa saxda way garanayaan cidda khaladka iyo cidda saxsan way kala garanayaan waxay ogaanayaan diinta inaysan khaldaneen laakiin dad diinta si saxa ugu taagana inay jiraan haddana inay jiraan dad iyaguna diinta si qalada uga tarjumaya qowlkooda iyo ficilkooda iyo niyadooda uga tarjumaya qofkii markuu hadda uu fahmo diinta islaamka waxay tahay iyo dadka ka ku toosnaa iyo dadka qaloocnaa hadduu daacad yahay ma fitnoobayo xaqu maaragtay uu qabsanaya insha allahu tacaala marka waxaan rabnaa khawaarijta kolley qof walboo ahlu sunno ah way ka dhaadhacsantaha dad fiican inaysan ahayn laakiin dadku ma wada yaqaanaan calaamaadkooda iyo waxa lagu yaqaano iyo dhaqankooda hadda qofka qaloocanna ma ku dhahayo aniga waa qaloocanaho waa xumahe mahadisoo daahiraan ahuu ku leeyahay qof walbaba fi lqadiim walxadiid abujahla intoo meel soo istaago wuxuu leeyahay ilaahu aniga nabi maxamed midkeeni riximgoys badan oo qaloocan ilaahuna kala bix abujahal nabi maxamed tartamaya calayhi salaatu salaam nin xaq watow iska dhigaya fircoona wuxuu xaqirayaa maaragtay muusa am ana khayru min hada aladii huwa mahin kan anaaba karoonu leeyahy ma garan walaa yakaadu yubiin midkaan iska liito oo maaragtay aan fasaaxadaba aan lahayn anaa karoon fircoonaa nabi muuse ka faani idan kullu daal kastaba waxa weeye isagaa isfaaninaya marka qof walbaa dacwadiisa looma qabanayo laakiin waxa xaqa uu ku tilmaamay unbaa loo qabanaya bismillah shaki ma lahan zamankan marka inay jirto waxyaalo lala yaaban yahay oo qofkii islaamka aqoon ule iska dhaafay dadka xaamada intay islaamku ama ka maqleen ama fidradooda saliimka ah iyo caqligooda saxiixa ay ku garanayaan inay wax badan oo qalad iyo qabash ay maaragtay ay jiraan marka haddii taariikhda la fahmo iyo qolo walba sifaadkeeda waxa weeye waxay noqonaysaa fa ama azabadu fayadhabu jufaan wa amaa maa yanfacu nnaas fayamkutu fi lard wixii qaloocan oo daad xoor ah waa dhaqaaqayaan oo waa baaba-ayaan xaquna waa sugnaanay aakhidada waxaan u qaybi doonaa insha allahu tacaala baxsiga uu ku saabsan yahay khawaarijta inaan maaragtay tacriifkeeda aan sheegno iyo waxa ay yihiin taariikhdooda marka aan xoogaa haddana aan ka sheekayno labo nusuusta ku soo aroortay oo qur-aanka iyo sunnada iyo aqwaasha culummada min asaxaaba ilaa culummadii maaragtay hore waxay ka yidhaahdeen inaan sheegno axaadiistaa marka aada u tilmaamaysa nuqdada saddexaad mulakhasu sifaatihim sifaadkooda inaan marka axaadiisii aqwaasha culummada aan soo koobno ayadoo weliba loo barbar dhigayo khawaarij ulcasr annagoo qolo magacaabi mayno laakiin wixii sifaadkooda iskale sababtoo dad haddaad magacaabida cadhacaydid baxsigu macnihiisa wuu ka tegaya laakiin qofka aduga xaqa iyo nusuusta u sheeg kabacdi qofku wixii waxaas u eg isagaa marka ku raadsanay haddana waxaan sheegi doonaa insha allah markaas alcilaaj khawaarijta dhibkooda iyo foolxumadooda markii la arko lagana yaabo fii kulli zamaan wa fii kulli makaan inay jiraan oo sida axaadiida noo cadday doonto ilaa waqtigii nabigay bilowdeen calayhi salaatu wasalaam way socon doonaan hadba maray soo bixi doonaan ilaa jeeshka dajaal iyagoo la socda shiica iyo khawaarij illa waa isku wada khawaarij oo lafdiga khawaarijku waa kulmiyaa wa in kaan waxaa ku kala duunaayo marka hadhow iyagoo jidaal dajaalka askar u ah ay soo baxayaan sida axaadiida ee nabiga ay noo sheegi doonto calayhi salaatu wasalaam marka baxsiga badankiisa waxaan u badinaynaa nusuusta si uusan qofku u dhihin waxaan waa wax wadaadka iska soo qoqoftay insha allahu tacaala awalan tacriifka intaanan hadlin bal culimmada qaar waxay ka yidhaahdeen oo ahlu sunnada ayaan sheegaynaa aad iyo su-ul khawaarij wa qubxi madhabihim wa suluukihim khawaarijta xumidooda iyo madhabkooda siduu u xun yahay waxaa kaali doona sheikha ajuri la yidhaahdo oo waa ardadii abu daa-uud cilmiga ka qaadatay oo nin sunnada aada ugu xoog badnaa ahaa baxi weyn ayuu khawaarijta iyo sifaadkooda uu ka qoray iyo axaadiidtooda iyo wax badan sheikaasi wuxuu leeyahay lam yakhtalifu alculamaau culummadu iskuma khilaafin qadiiman wa xadiidan hor iyo gadaalba ana alkhawaarija qowmu suu khawaarijtu dad xun inay yihiin cusaatun lilaahi tacaala wa rasuulihi allaya rasuulkiisana caasiyey wa in salluu ha tukadeen wa saamuu ha soomeen waijtahaduu fi lcibaadati cibaadada ha ku dadaaleen falaysa dalika binaaficin lahum wax anfacaya maaha sababtoo balaayo ka badan ayay dabada ku wataa waa arki doonta wa yudhiruuna alamra bilmacruuf sida ka muuqata waxay isu muujinayaan dad macruuf faraayo oo munkar reebayo laakiin xaqiiqadoodu balaayaa ku duuga maal iyo maaragtay kansar ayaa hooska uga jiro walaysa dalika binaaficin lahum waxaas afka ay ka sheegayaan wax ma anfacayo sababtoo qalbigooda qurunsan iyo ficilkooda liannahum qowmun qoom weeye ta-awaluuna alqur'aana qur-aanka waxay ku fasirnayaan calaa maa yahwuuna waxa ay jecel yihiin wax alla asaga siduu rabo qur-aanku fasira maahan qur-aanka inuu raacay mabda iyo qorshow dejisanayaa waana sida ahlu bidcada lagu yaqaano qur-aanka marka qorshihiisaas ayuu ku dabaqayaa marka bismillah wayumawihuuna cala lmuslimiina muslimiintana waa mihinayaan mihinta waxaa la yidhaahdaa inan yar markaad tirahda kaala waxbaa ku siina inaad qabato rabati oodan waxba siina ama xoolaha weel biyo camal u laalaas adoo biyo siina waxna eber ood marka waa khadeeco midda ugu weyn waa oo macnaha khayray u muujinayaan iyo inay ummadda wanaag u qaban doonaan hadhowna waxaa waaye balaayada ay ku dhigaan lagama soo waaqsan doono waqad xadara allahu tacaala minhum ilaahi wuu nooga digay waxadara nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiguna wuu nooga digay minhum waxadaranaahum alkhulafaau araashiduuna bacdahu khulafadii raashidiintana way nooga digeen sida cali iyo kale iyo cumar iyo waxadaranaahum asaxaabatu radi allahu canhum saxaabaduna way nooga digeen wuxuu yidhi maaragtay hadalkiibuu sii wadaahe ajuri waa sheekh ahlu sunnada culimmada ugu waaweyno xagga mabda ahlu sunnada ay ku khilaafeen ahlulbidaca aada u caddeeyay kitaabkiisa ashariica la yidhahdo waa maraajicda caqiidada waaweyn uu ka mid yahay wاlkhawaariju hum shuraatu waa dad ashraara alanjaasu ee najaasaha alarjaasu ee wasakh ah waman kaana calaa madhabihim ayaga iyo wixii dariiqadooda oo raaca oo min saa'iri alkhawaariji oo meel kasta iyo waqti kasta imaanaya yatawaarahuuna hada almadhaba madhabkan xunka ayay dhexlayaan waa noo imaan doona madhabku wuxuu yahay qadiiman wa xadiidan kuwo hor iyo kuwo dambe marka madhabkoodu waxaa miisadiisa waa arki doona waxaa weeye wuxuu dhahay yakhrujuuna cala al-a'immati waalumaraa waxay ku dagaa dagaal ay ku qaadayaan dadka madaxda muslimiinta u ah iyo amiirada ha u malaynin mid la leeyahay maaragtay amiirkow ama la shaqaysta maan ee waa cuhmaan iyo caliwa walow nabigay xataa ku baxeen oo qowl ay kugu baxeen ilaa khuruujka mabda-iisa waa qowl waay marka low kaana cumar ibnukhadaab maanta hadduu joogi lahaa ku bixi lahaayeen sababtoo cuhmaan ay ku baxeen nabigayba ku baxeen cid ay diinayaan lama ah wayastaxilluuna qatla almuslimiin waxay xalaashanayaan muslimiinta waana la ogyahay shayga xaaraanta ah qofka maanta ma arkaysaa xalaashada inuu lagu kufrinayo waxyaala lagu kufrinayo ilan muslim dhiiggiisa waxyaalaha xaaraamta bacda shirki wax ka xaaraamta lama arko qofkii waa xalaal yiraahda waxaa weeye maaragtay waa ku kufrinaya sida la ogyahay aniga waxaan ka maqlay nin saa ugu doodayo oo leh asalku waxaa weeye dhiigga muslimka inuu xalaal yahay acuudu billahi kudhaablasheegintee lagu arko waxaa soobta asalku waa dhiigga muslim uu xaaraam ou yahay dagaal iyadoo lagu jiro ninkii usaamo oo shahaasado oo isir ninkan waa ku qatalaya ayaa la yidhi aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah ma garata laa yaxilu dama mri'i muuse ilaa biixdaa halaaa soo maaha ataari marka asalku waa inuu diid oo dhiigu xalay wamaa kaana limumin an yaqtula muuminan ilaa khada'naa leeya maba dhici karto marka de asalka dhiigga muslimna xalaala maxay taha waxaas waa diintii oo la cagsiyey walciyaadu billah nacam haddii aan usoo noqonno macna alkhawaarij iyo tacriifkooda iyo maxaa khawaarij loogu magacaabay xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy raxima llah fii fatxi ilbaari baab uu bukhaari u gentay baabu qitaal maaragta yani maaragtay almuta-awiliina waalkhawaarij in lala dagaalamo bacda iqaamati alxuja calayhim oo bukhaari abwaabta uu axaadiida uu ku soo arooriyey imaam xaafid ibnu xajarna si fiican oo u sharxay raximahullah ayuu wuxuu leeyahay khawaarij waxaa loogu magacaabo uu leeyahay sababtoo ah waa jamcu khaarija khaarij oo la kulmiyey waayo ay daa'ifatun khaarija koox baxday waayo oo fallooci noqon wa hum qowmun mubtadicuuna waa dad ahlu bidca wey waa dad bidca ah wey sumuu bidaalika waxaa loogu magacaabay likuruujim can iddiin diintayba ka baxeen sababtoo nabigaaba caddaynaa yamruquuna min addiin diintay ka sidmeen oo leey haddaa ficilkooda iyo qowlkooda u fiiristidna dee dad diin ka baxay waay sababtoo qofka muslimka waxaa la rabay sharciga inuu ilaaliyo muslimiinta xurumaadkeeda inuu ilaaliyo muslimka inuu nacfi usoo jiido laakiin waa arki doonaa dhib aan gaaladu muslimiinta u geysan karin ayay u geysanayaan markastaba fii kulli zaman wa fii kulli makaan marka diintay ka baxeen ou leeyahay walikhuruujihim maaragtay calaa khiyaari lmuslimiin muslimiintii khiyaartoodii ay ku baxeen nin walbaa nin ku khiyaarsan yahay culummada iyo umarada iyo dadka muslimiinta dadweynaha ay huf ka dhigayaan marka oy maaragtay ay baabi-inayaan ibnu taymiya wuxuu yidhi asagoo khawaarijka tacriifin oo ka sheekaynaya raximahullah fii majmuuci alfataawi mujalladka toddobaad arbacmiya waaxid wa tamaaniin hum awalu man kafara ahla alqiblati waa dadka ahlu qiblada maaragtay kufrisiiyey oo gaalnimo ku xukumay bidunuub dunuub bal bimaa yarawnahu min adunuub sababto waxaa dhici karta marna dembi inay ku kufrisiiyaan marna waxaan dembi ahayn oo iyagu ay dembi ka dhigeen kufrisiinan matalan cali oo kale maxay kufrisiiyeen markii mucaawiye iyo isagu dagaalkii oo dhex maray ayaa la yidhi ha la heshiiyo dad dadka dhexdhexaadiyo dadka kala xukuma ha la saaro markaas waxay ku dheen xakamta rijaal dadaad xaakim ka dhigato laa xukuma ilaa lilah markaasuu yihi kalimatu xaqin yuraadu biha albaatil hadal xaq waay laa xukma ilaa lilah laakiin xukunka yaa fuliso dad ma fuliy kitaabkan maa xukunka isagu iska fulinaya marka nacam laa xukma ilaa lilah marka waxa weeye cadi qalad ma gelin wamaca daalika yukafiruunahu bal bimaa yarawnahu min adunuub ayagii wax ayagu dembi u arkaan laakiin aan dembid ahayn iyo hadday rabaan kugu kufri siinayaan iyo waxaan jirinba wastaxalluu dimaa ahli lqiblati bidalik ahluqiblada dhiigooda ayay xalaashadeen marka wuxuu leey ibnu taymiya laba shayay leeyihiin oy mashhuur ku yihiin caan ku yihiin oo ummadda muslimiinta ay ku faaruqoona uga duwan yihiin midda kale waxaa weeye sunnada waa ka baxsan yihiin oo macnaha sida diinta iyo aayadda loo daliishay diin si loo fahmo uma fahmaana si qaladay u fahmaan wa jaclihi maa laysa bisayi'atin sayi'a wax aan sayi ahayn oo gefkaaga dhiga oo toosanba ow maa laysa bixasanatin xasana waxaan xasano ahayna xasano ka dhiga dilka muslimiinta muxuu ka dhigaya wuxuu ku leeyahay waa jihaad iyo xasanoo ka dhigaya haddaa fitnada ha laga joogo iyo islaax ha la sameyn wuxuu ku leeyahay qaacida atoo maanta ma arkaysa jihaadiid ayaa taa ayuu ku leeyahay marka wahaakada caadooda midda labaad uga duwan yihiin waxaa weeyabuu dhahay sidaa darteed nacam walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu qanaa'imta qaybinaya waa noo imaan doontaa ficilkii nabiga iyo qaybtiisii waa xasan bay ahayd nabigu sababtoo dad liito oo iimaankooda daciifahu siinayo isaga laakiin muxuu arkay qalad markaasuu nabigii gefka ku xakuma wuxuu dhahay icdil fa inaka lam tacdil cadaalad ma aadan samaynine cadaalad samay nacam midda labaad ay muslimiinta ay ku khilaafeen waxaa weeye annahum yukafiruuna bidunuubi wasayi-aat dembiga iyo sayi-aadkay ku kufrisiinayaan haddana waxay daba dhigayaan wayataratabu calaa takfiirihim bidunuub istixlaalu dimaa'i lmuslimiina wa amwaali inay xalaashadaan dhiigga muslimiinta iyo xoolahooda inay dhacaan fii kulli zan makaan waxay leeyihiin daarta islaamka iyo muslimiintu meeshay degayiin waa daaru xarb intooda kooxdooda fikradooda haysata unbaa muslina saas ayay odhanayaan nacam haddaba wax yar haddii aan maaragtay waxaan usoo gelaynaa taariikhu lkhawaarij inaan soo sardinno sida culummadu ay ka sheekeeyeen aajuri iyo xaafid ibnu xajar iyo intaba culummadu markay soo talkhiisiyeen taariikhooda waa sida soo socda awalan horta bidaayadoodu waxay bilaabatay ninkii la dhihi jiray dulkhuwaysira atamiimi oo inkaarta qabe ayaa waxaa orka nabigu calayhi isalaatu wasalaam dad xoolo u qaybinaya hanaa-im iyo maanta ma arkaysaa maaragtay fay waxaa gaalada maaragtay dagaal la-aan looga soo furo nabigu marka wuxuu siinaya dadka qulubtooda lasoo dumayo oo iimaankooda oo daciif yahay dadkii kaleo iimaankooda oo xooga badnaana waa iska dhaaf gaar ahaan marka reer najd iyo halkaas dadka ka yimid oo gadaalda maka islaamo iyagu reer makaba islaamka uga dambeeyey ayuu si aada maaragtay uu u siiyey asagii marka lama siinin asagii maadaama aan la siinin waxuu iska dhigaa nin maaragtay cadaalad faray oo nabigii khada ku xumiy waxau dhaha icdil fa inaka lam tacdil cadaalad ma samaynina maaragtay cadaalad samayn cumar wuxuu yihi ninkaan aan dilo ha dilin buu yidhi ku asaga kuwa ayaga lamida unbaa gadaal kasoo bixi doona iyagoo badan waktigaas baa lala dagaalamayaa hadda waa keligiis haddii la dilana waxaa leeya nin saxaabadii ka mid ahaa la dilay marka saasuu nabigu isaga dhaafay calayhi salaatu wasalaam horta awalkooda sidaasuu ahaa ay ku bilowdeen intii nabiga uu joogo calayhi salaatu wasalaam madaxa lama ay soo kicin xoog ma aysan yeelan sidoo kale cahdiga abubakar radia allahu canhu madaxa lama soo kicin cahdigii cuhmaan awaa'ilkiisii cahdiga lama soo kicin waktigii dhexe ee cahdigii cuhmaan radia allahu canhu oo dadkii futuuxaadkii uu ziyaaday cuhmaanna dadka u roonaa barwaaqadii ay badatay ayaa dadkaani ay kibreen ummaddana hadda kala dambayn baa jirto dadka sida saabiqada islaamka iyo aqoonta iyo waxtarka iyo taqwada la iskula hormarin jiray dadka marka waqaa-iyiinta ma rabaan waxay rabaan haddii waxay isleeyiin goormaa adiga dowr kusoo gaarayo marka waxay rabaan fawdo intay sameeyaan oo mawaasiinta ay gediyaan hadhow meeshaa inay wax kaa ay soo dhexbaxaan haddii kale wuxuu leey goran madaxa gaari hebelaa kaa horeey hebelaa kaa horeey marka laazim inuu fawdo iyo shawsharo uu sameeyo xataa dowrkiisa maanta ma arkaysa oo helo isagoo naaskii hooyiisba aan ka go-in culey intaanoo ashaakha iyo kabaairaha kusugay kubaaraha kusugaysa dowr goormo kusoo gaaraya waa inaa qasiyeedla samayso adoo caana nuuga si aan maaragtay madaxnimo iyo hawl iyo wax kastaba iyo shahwaadkaada u dharjisa cumaani marka dacaayad ay ka sameeyeen weliba waxaa ugu darnaa kuwo qura la yidhaahdo xoogaa cibaado muujiya oo iska dhigay dad cibaadaysta cumaan saanu samaynaa aqaaribtiisa u eexanaa waxaasay muujiya cumaan radi allahu canhu wax badan buu isku dayay inuu daaweeyo laakiin waxaa weeye dad fitno u socday ahaayeen nin cabdullaahi ibnu saba la yidhaahdo oo shaydaanho yahuudiya oo rabay sidii boolis ninka la yidhaahdo kiristaanka u baabi'iyey inuu islaamka u baabi'iyo ayaa ku dhex dhuumanaya cusmaan bay hadba u yimaadaan cusmaan waa uu qanciyey wax qanca intay iska dhigeen oo ay magaaladii ay ka baxeen ay waraaqbeen intay taswiiriyeen inu cusmaanha soo qoro wuxuu faray dadka madaxda gobollada u ah inay nimankan ay laayaan meel walba intay isaga qayshadeen ay cumaan radi allahu canhu ay daartiisa ay ku hareereeyeen oy dileen waa la iska dhici karay oo cumaan waa laga difaaci karay laakiin cumaan wuxuu jeclaystay radi allahu canhu dhiiggaa daadanaya inuusan hal maanta ma arkaysa uusan ku yeelan oo haddii la dilaayo isagoo madluuma in la dilo sidii baa cumaan lagu dilay radi allahu canhu cumaan markii la dilay ayaa cali baa la doortay ayagoo markaa iska dhigaya wax cali ayidaya radi allahu canhu laakiin waxooda iyo shartooda markay u qarsoon tahay oo wixii khawaarijtii iyo shiicadii ilaa kulli ismi lkhuruuj ayaa kulmiya ay isku dhex jiraan cali markii la doortay radi allahu canhu cumaan ay takfiiriyeen calina waxay yidhahdeen waa amiir sax laakiin waa imaan doontaa hadba qofay caleema saarayaan hadhowna dhulkay bash ku siinayaan waa caadadooda fi kulli zamaan waa fi lxadii fi lqadiim walxadiid waa isku mid wey cali markii lala mubaayacooday saxaabadii radi allahu canhum in badan waxay arkeen nimankan inay jeyshkii cali ay saydareeyeen hadhow dadkii inay maaragtay ijtihaadkooda ay la noqotay inay khiyaartii mid mid ay xulanayaan marka in loo baahan yahay nimankii qatalatu cuhmaan in maaragtay la qaqabto calina awood uma lahan saas iyuu ku ijtihaaday sidaa darteed ayaa dalxa iyo zubayr iyo caa-isha ijtihaadkoodu waxay noqday nimanka cuhmaan dili basray ka yimaadeen inay basro tagaan oy nimankaas shaqo ay ka qabtaan oy la dagaalamaan cali radi allahu canhu waxaa loo sheegay inay nimankaas saxaabada waaweyn ay basro ay soo aadeen ay nimankaa u socdaan awalna cali waa lala teliyey almuqiira bnu shucbaa la teliyey markuu madax noqday wuxuu yidhi arrintu waa kacsan tahay waxaan kugu naseexaynaa u dhahay dalxa iyo zubayr kuufa iyo basro u kala dhiib mucaawiyana shaamkiisa u daa arrintu marka ay degto hadhow saa rabtid ka yeel laakiin cali radi allahu canhu kama uusa yeelin arrintaa markii dalxa iyo zubayr ay soo baxeen iyo caa-isha basro soo aadeen cali waxuu goosta marka inuu asaguna jeish wato oo aado oo maaragtay uu ka hortago ilaan wax uusan ka raali ahayn oo isagoo imaama ayaa la sameynaya alxasan binu cali min aada u tala fiican buu ahaa radi allahu canhu aabbihiis cali wuu la teliyey radi allahu canhuma wuxuu yidhi aabbaha aadin booyey haddii meeshaa wax ka dhacaan adiga shuqul kuma lidi oo lama qaybsanayso laakiin haddii aada tagtid dagaal baa idinka dhexdhacaya waxbaa adiga shuqul baa ku yeelanaysa marka meesha ha isku aada laakiin cali ijtihaadkiisa waxuu noqday radi allahu canhu inuu meesha aada meeshii markii la isugu tegay dhexdhexaadin badan baa socotay markii dambe waa la heshiiyey laakiin waxaa dhacday nimankii khawaarijta qatalatu cuhmaan intay hoos ka faqeen waxay yidhaahdeen haddii ay iswaafaqaan cali iyo dalxa iyo zubayr iyo annagaa marka naloo tashanaya marka hamiinkii aan mirno inta laba qolo isku qaybinno jeyshka cali aan weerarno jeyshka maaragtay zubayr iyo dalxa iyo caa-ishana aan weerarno qolo walba ha tiraahdo qoladaana na soo weeraray sidii baa dhacday dagaalkii baa dhacay adiga zubayr waa isaga baxay isagoo meel dhexe sii socdaa la dilay dalxana isaguna isagoo ka socdaa la dilay caa-isha radi allahu canhu iyadana maaragtay waa la nabad gashay ratigeedii waa la qabtay cali walaalkeed maxamed bin abibakar iyo jeishon ku daray wuxuu yidhi madiina iyadoo maaragtay aamina geey khawaarijtii cali waa ceebeen waxay dhaheen caaisha maxaa u qafaalan weysa war inkaar idinku dhacday wuxuu yihi zawjada nabigiina maa qafaalanaysaa marka xataa ahlu beytka zawjadii rasuulka calayhi salaatu salaam khawaarij ma ka xishoonayaan arrintaa halkaa markay ku dhammaatay mucaawiya shaam buu haystay khilaafadii cumar inteeda badneed iyo wakhtigii cuhmaan oo dhan shaam buu madax ka ahaa mucaawiya radi allahu canhu mucaawiya bin abi sufyaan nin dulqaad badan oo dhah dadku reer shaam aada ay u jecel yihiin oo asaga dhan iyo reer shaam far iyo faraata isku ahaayeen cali radi allahu canhu fartiin buu u diray wuxuu yidhi iscazil mubaayacadana soo gal mucaawiya waa diiday wuxuu yidhi nimankan jeyshkaaga ku jira shalay cuhmaan bay dileen khiyaartii bay laayeen haddana inta ka harta dabaadiga israacinaya adiguna nagama celi kartid marka aniguna waxaan rabaa cusmaan dadkii dilay inaan soo qabo calina wuxuu ku leeyahay radi allahu canhu war maye markaad daacada soo gashid oo ummadda dhan ay degto markaas baan shaqo ka qabanayna mucaawiya waa uu ka diiday radi allahu canhu markii waktigu dheeraaday cali jeish weyn buu kaxaystay isagoo reeshaam ku duulaya mucaawiyana asna jeish buu soo kaxaystay meel sifiin la yidhaahdo ayaa la isugu yimid dagaalkii bilbow socdaa la yidhaahda dad badan ku dhammaadeen kabacdi markii jeyshkii shaam oo mucaawiyata uu jebi rabo ayaa camar ibnu caas oo nin daahiye ahaa radi allahu canhu ayaa khidow soo jeediyo reer shaam wuxuu ku yidhi misxafka warmaha intaa galka saa u subtaan kor u qaado waxaad tidhahdaan naxtakimu ilaa kitaab illah kitaabka ilaahay ayaan u xuguntamayna cali waa uu dareemay in arrintan lagu dagayo wuxuu yidhi dagaalka sibada nimankan waa jebi rabaan kuwii la socday jeyshkiisii oo shalay cuhmaan soo dilay oo kuwo quraa ahaa waxay yidhaahdeen kitaabka ilaah loogu yeera waa diidaysaa daaquudaad ba tahe marka dagaalkiiay marka ka baxeen khudlaanay ku sameeyeen cali arrintiiba u aqbalay bal khawaarijta bal u fiirso wixii ay ku dirqiyeen markau aqbala haddana waxay dhaheen daaquudaa tahay maxaa taxkiimka u aqbasha wadiya allah idinkasoo iskuma anaa dirqin maya ragaad ilaa waxaa lagu heshiiyey in reer mucaawiyo qoladiisan ay nin xaakima soo dirsadaan xalina nin xaakima oy arrintii ay dhexdhexaadiyaan qofkii u gartaan inuu imaamada astaahilo inuu ummadda u dhiibaan arrintaan laga raaxaysto waxay yidhahdeen ragaad wax u dhiib war wuxuu yidhi ilaahay wuxuu leeyahay nin iyo haween isqaba hadday isqabtaan fabcathu xakama min ahliha waxakama min ahli laba xakam ha loo bixiyo oo dhexdhexaadiy ma ummaddan muslimiinta oo dhan dhiiggeeda ma laba qof oo isqabtou ka liitaa soo in dad ay kala xukaan maaha kitaabka inta usoo qaado kitaabka wax kala xukun wax kala xukun kitaabka maxaa kala hadlaya la yidhi waa anqaas iyo maaragtay meesha ku qoran ee waayahay kitaabkiisu dad inay fuliyaan looma baahno kitaabkiyaa fulinaya dad yaqaano oo culamo ah oo wixii kitaaba ku jira inuu fubasa kitaabka asagoo lagala hor soconaayo dadkii soo qaqabanaya kitaabka waa in la fudiyo xaysultanfiid waa in la geliyo adiga xujadii markii uu uga raayey ayay maanta ma arkaysaa markii hore dhinacay uga go-een cabdullaahi ibnu cabbaasaa la munaadarooday la dooday qaaraa ka soo noqday cali saana ula dooday waa soo noqday meel dhex markii lasii marayo khawaarij wax ka taagtiig badan wax ka ishaacaadan akaadiib waa meel dhex markii la marayo ayaa su-aal waxaa imaan karta oo ninkaad hadda tagfiirinaysana waagga maxaa usoo raacday markaasi waxay faa waxay dhihin ixtikaamku uu ka toobad keenayo qaladoo isku xukumay inuu gaal ahaa waa toobad keenay warkii baa la faafiyey cali radiallah an wuxuu waxaas waa been wey in kitaabka ilaahay loo xuguntabo oo guddi la saaro kitaabka ilaahay xugmusa maxaa qaladoo ku jira markii warka uu yidhi meel walba ka qalin laa xukma ila lilah ayagu kelimada xaqahay ku qowlaan laakiin xaq ulama jeedaan marka cali waa baraarugo wuxuu yidhi kalimatu xaqin yuraadu bihi lbaadil sax kalimadu waa xaq yuraadu bihi lbaadil wuxuu ka ikhtibaasay qowlu tacaala idaa jaa-aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka la rasuulullah ilay ilaahay wuxuu yihi wallahu yaclamu inaka la rasuuluhu ilaahay waa ogi inaad rasuul tahay wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun lama dhihin idaa qaaluu nashhadu rasuulullahi wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadib lama dhihin risaalada horta waa la sugay laazim in risaalada la sugo soo maaha kabacdiyaa la beeniyey waa usluubka baliiqada qur-aanka wey haddana cali markii laa xakma ilaa lilah markay dhaheen ma dhihin baatilaa ku hadashay wuxuu yihi kalimatu waa kalimatu xaq laakiin qasadkiina u adeegsanaysaan waxaa weeye waa baatil marka hadduu qofka kalimad xaqa uu ka hadlo laakiin qasxin uga jeedo ma dhehaysa hadalkaagu waa qalad xalada hadalka waa sax laakiin waxaad ka wadaan aqaanaaho wax maaragtay qaab daranaad ka wadaa arrintii markay sidaa ay dhacday ayay haddana qaar ka mida ay ka leexdeen oo amar didadii ay sameeyeen cali waa la hadla wuxuu yihi saddex shay baan ugu leedahay midda ugu horeysa masaajideenna salaadda idinkama joojinayo maarila tugan kartaa tan labaad wixii gaalada aan ka furanno oo haniimada iyo xuquuqda fayga waxaa muslimiinta ili waxbaan idinka siinayna tan saddexaadna annagu dagaal idinku bilaabi mayno haddaanan dagaal idinku bilaabin saa markii lagu heshiiyey ayay meel aadeen oo meelna hawarawaan la yidhaahdo iyo xaruura meelahaas isugu tageen markay isugu tageen cali inuu dagaal ku qaado waa oodiyey iyagiia waxay bilaabeen dadkii inay fitnaan oo imtixaanaan qofkii ra'yigooda aan qabin inay maaragtay ay dilaan oo maaragtay ay dhacaan cali baa loo soo sheegay nin rasuulho u diray macnaa isaga ka socda ninkii inay dilaan ay ku sigteen haddana ayagoo meel maraya waxaa kooriya cabdullahi bnu khabaab bnu arit wiilka khabaab bnu arit wiilkii saxaabiga oo cali meel u haayo xadiiday weydiiyeen waxay dhahen wax aabbaha uu nabiga kaaga sheegay noo sheeg xadiidkii fitnada u sheegay fitna imaa doonta alqaacidu fiiha khayrun min maashi xadiiskaas u sheegay markii horena waxay soo mareen beer dimmi ou leeyahay markaasaa mid timir ka qabto o war ninkan dimmi waa timirtiisa maxaad u cunaysa cabdullahi bnu khabaab waxay dhaheen waa ku dilaynaa ruuxuna maxaad i dilaysaa timirtii ninka dimiga ayaad warac ka samaynaysa oo dhahaysa lama cuni karo ma anigoo muslima dhiiggayga aada xalaashanaysaa isagiina qoortay u dheereeyeen xaaskiisii oo markaa addoontiisa uur laheenna intay caloosha ka jeexeenay wiil ka soo riday cali marka uu ogaaday inay mufsidiin yihiin ayuu markaa uu dagaal kusoo qaaday axaadiistii nabiga kusoo arorto dadkii maaragta u sheegay oo yidhi nimankaas webigaas sokadiisaan kula dagaalamaynaa nin waxaa ku jira buu dhahay oo maanta ma arkaysaa gacantiisaas oo xadiida ay ku jirto markii xusulka la joogo cududda la joogo aan xusul lahayn oo meeshaa ay maaragtay ay cududda ay ku dhammaato sidii naas gabdheed oo kale quli oo macnaha faro iyo maaragtay dhudhun aan lahayn ninkaasaa marka ku jira wuxuu yidhi waa la dagaalami doonaa toban wax ka yaraa ka nabadgeli doonta annagana tobanna lakama dilaayo sidii bay noqotay meeshiiba cali uu ku baabiyey radi allahu canhu ilaahay subxaana wa tacaala qamac iyo wuxuu ku riday iyo baaba kabacdii way qarsoonaayeen markii dambe assassination ay bilaabeen waa caadadooda khawaarij hadday dagaal foolka fool wax ku qaadi waayaan inay ikhtiyaalaad iyo assassination wax ku dilaan hadda dadku waxay la yaabayaan qof hebelaa la dilay qof hebelaa la dilay saxaabkay doon la diloo dhahay maaragtay dad baas hadda nin oo cali bnu abi aalib assassination ku dilay ma qof caadiha u daahaya waxbaa ka qariibsanin ma garat marka cabdiraxmaan muljim ninka la yidhaahdo ayaa loo soo dhibay assinationkii cali isagoo salaadii subax tukanaya ka takhallusay weli waxay ku talagaleen inay cali dilaan camar ibn caas inay dilaan mucaawiya inay dilaan cali waa la hele mucaawiyana waxbay waa ay dhaawaceen oo dhalmadii ka joojiyeen camar ibn caasna waa maqloo nin khaarijo la yidhaahdo ayaa joogo saxaabiya booskiisii isagii dilay isagii dilay waata matalka uu ku dhacay aradtu camran wa araada allahu khaarijan aniga waxaanu qasdahay camar inaan dilo laakiin qadarka khaariji uu ku dhacay intaas maqmuuciin bay ahaayeen haddana cali markii la dilay xasan waa kii qabsaday radi allahu canhu xasan waxaa ku rumoobay xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yidhi ina bnii haada la sayid wiilkaygaana waa nin sayida oo sharaf leh oo reero dhib ma aha oo qof naxariis badan oo qiimo badan oo maslaxa iyo wanaag ka talis walacala allah an yuslixa bihi bayna daa'ifatayni cadiimatayni min almuslimiin ilaahayna wuxuu mudan yahay laba daa'ifo oo waaweyn oo muslimiinah inuu dhexdooda oo maaragtay ka islaaxiyo wanaag oo maaragtay oo ka dhaliyo taasuu mudan yahay sidii bay noqotay markuu jeeshkiisii uu soo watay mucaawiya waa fakeray wuxuu war waxaan dhan hadday isku la-daan yaa xuduudda islaamka difaacaya yaa araamiishii agoonta iyo garoobada muslimiinta difaacaya wax alla wixii maslaxa maanta waa ka qayb qaadanay xasan warkii markii uu gaarana waa uu yeelay waa ka tanasulaha dhahay laakiin annaga jeish iyo dayman iyo waxbaa nagu lahay ummaddan madax ka hajirna ummaddaas waxaan ku kala dirnaan rabna mucaawiyana wuxuu yidhi qaado waxaa rabtid ummaddaas maaragtay wixii dayman iyo wixii dad adiga aada ballan u qaaday waxaa ku kala tasfiyey saasay marka caamul-jamaaca u noqotay khawaarijtii marka waxaa weeye waa qamacda iyagana caado waxaa sida axaadiid aan arkan iyo taariikhda mar alla markay muslimiintu ay xoog leedahay lama arko maalintay muslimiintu ay ay daciifaan oo mujtamacka mas daciif iyo dowlad la-aan iyo kala tagsanaan markaasay geeso lasoo baxaan marka ummadda huf ay ka dhigaan intay ummaddu ishaysato oo ummaddu ay waxdo ay leedahay oo caqli leedahay oo cilmi leedahay oo madax ay leedahayna ma soo dhaqaaqi karaan ummadda dacfigeeda iyo dhibaatadeeda ayay ka faa'iidaystaan markii dowlatu shaam iyadana dowladdu xooga xoog bay aad bay xoog badneed waa ku dhici waayeen mar baa qolo ay soo baxday ciidankii marka ahlu shaam mucaawi iyo meel nujeela yidhaahdo ay ku baabi'iyeen haddana waktigii ciraaq waxaa u han jiray bacda mugiira bna shucba mucaawiya nin la yidhaahdo yaziid ibna abihi oo adiga marka dambe u yidhi mucaawiya waa walaalkay oo aabbahay hadhan laakiin culummadu ay ku diideen oo abubakra kubah ahaa iyo wiilkiisii cubaydullah ibnu ziyaad oo adiga aada u dhib badnaa laakiin khawaarijta nagay ka dhigi jiray waktigii marka haddana oo mucaawi oo dhintay oo yaziid ibnu mucaawi loo dhiibay oo khilaafka oo dha cabdullaahi ibnu zubayr iyo marwaan ibnuxakam iyo isqabsadeen ayay haddana ay ciraaq iyo meelo badan ay ka soo baxeen kabacdina markii cabdulmalik ibnu marwaan arrintii uu gacanta ku dhigay oo dowladdii islaamka ay mudowdana nin la yidhaahdo muhallab ibnu abi sufra ninkaas ayaa loo dhiibay wakti badan ayuu maanta ma arkaysaa xeelad badan kula dagaalamay kabacdina waxa weeye nag ayuu maanta ma arkaysa oo ka dhigay calaa kulli xaal mar kastaba markii muslimiintu ay daciifto waa ay soo bixi jireen laakiin muslimiintuna waxa weeye raggeysiyaal ah ayaa maanta ma arkaysa loo saari jiray oo xataa guulahooda ragga shucarada ay ku gabi jireen sababtoo nim sidaan arki doono nimankaa niman aada u xum oo aada iyo aada u liita ayay ahaayeen intaa taariikhdaa yar haddii aan maanta ma arkaysa aan ka soo sheegnay hadda bal waxaan sardinaynaa bal nusuusta xagga nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay oo nimankan khawaarijta la yidhaahdo ku soo aroortay wixii aayaad iyo axaadiida ayaan sheegi doonaa insha allahu tacaala waxaa laga yaaba xoogaa waqti inuu laba saac eema nagu gaaro ilaa sideed inuu nagu gaari karo laakiin dhib ma lahan waxa weeye mawduuca wuxuu yahay mawduuc in aqoon loo yeesho u baahan shaygana waxaa kaa dherji kara aayaadka iyo axaadiida aqwaasha culammada ayaa kaa dherji kara nusuusta waxaa ka mid a khawaarijta ku soo aroortay qowluhu tacaala huwa aladii anzala calayka alkitaab ilaahay wuxuule waa kii kitaabka kugu soo dejiyey minhu kitaabkii waxaa ka mid a aayaatun muxkamaat aayaad sugan oo macnaha qof walba uu yaqaano uu garo karo waadixa hunna umulkitaabi kitaabka asaaskiisa ah wa ukharu mutashaabihaat kuwa isu eg tashaabihuna waa nisbi waxaa dhici karta shay culammada ay yaqaaniin caamada inuu mutashaabih uu ka yahay say culammada oo fiqhiga badan sida abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo shaafici iyo bukhaari iyo axmed iyo ibnu taymi iyo ibnu xajar iyo culummada aada fiqhiga daqiiqa u ah wax ay yaqaaniin in culummada caadiga koomanka ay ka qarsoon yihiin baa dhici karta aayaad mutashaabihaad baa ka mid waukhar mutashaabiha dadku markay seekiila mutashaabihaadka qofkii mutashaabihaas aan garanaynin hadduu qof toosan ou yahana intuu aqoonteeda ka barto waa suga qofka cilmi badanoo weydiina waa baaraya markau ogaadana oo qur-aanka inay waafaqsan tahay sidii uga camal fala qofka daaligaana waxaa weeye wuxuu fiirsanayaa wax uun isaga hawadiisa meel hawadiisa uun xoogaa u leexsan karo asuu dalaqsanayaa marka walow aayaad kalaba ha khilaafsanaado fa ama aladiina kuwii fii quluubihim zayqun qalacuu ku jiray fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaaba waxa isu eg oo dhinaca asaga oo rabo ah oo luuqluuqa wax u geysanayo muxuuna u raacaa xaqdoon maahana ibtiqaa'a alfitnati wax inuu ku fitneeyo dadka ku khilaafo oo balaayo uu ku sameeyo oo xaaraan uu ku xalaalaysto rabaa iyo ibtiqaa'a ta'wiili asagu inuu sidoo rabo u fasirto ma garan wamaa yaclamu ta'wiilahu ma oga ila allah alla maahan iyo waraasiquuna fi lcilmi dadka raasiqiintaana in badan way og yihiin cilmiga oo wax yaraa had ashraadu saa saacadda goortay dhacays wax ilaahay naga qariya maahane qur-aanka macaanihiisa ahlucilmiga waa yaqaana wamaca dalika waxay yaquuluuna kulun min cindi rabbi aamanaa bihi waan rabayna mutashaabiha kulun min almuxkam iyo mutashaabih min cinda rabbina oo ka ahaa waan rumayna haddaan naqaano oon baabaarayna kollay qur-aanku isma khilaafsan hadday noo daahirto wej qur-aanka muxkamkaa waafaqayana waa kaas haddii kale waa sugaynaa xataa yatabaynana ahwaadeena kuma leexinayno waxaa ka mid a aayaad ku soo aroortay nabiguna wuxuu yidhi xadiidka oo noo imaan doonaa caaisha wuxuu ku yidhi haddaad aragtaduu dhahay kuwa tashaabuha raacraacahay waa kuwa ilaahay uu ka digo ilaahay uu sifeeye faxdarhum ka digtoonaabuu dhahay waxaa kaloo ka mid ah aayaadka qowlu tacaala qul hal nunabi-ukum ma idiin warrabnaa bilaksariina acmaala dadka camalkooda ugu khasaaro badanya alladiina kuwii waay dalla sacyuhum ou dhumay fi lxayaati dunya adduunyada waxay qabanayeen waa uu dhumay wahum yaxsibuuna waxay isu haysaan annahum yuxsinuuna suncan inay wax wanaaga samaynayaan aayadda gaaladii kusoo degtay laakiin culamaau lislaam min asaxaaba ila almufasiriin nazaluuha cala alkhawaarij sida ibnu kahiir iyo culimmadu ay leeyihiin sababtoo xaalkoodu waa sida afcaal xun ay samaynayaan oo qabiix ah waana isla fiican yihiin soo ma waana isla fiican aqbax ficil iyo aqbax manhaj ou samaynaa waana isla fiican yihin oo magacyaal fiican buu la baxay marka waxay yidhaahdeen gaalada ka bacdi qof ku rumooba aayaddaas khawaarijkaa ugu horeysa marka khawaarijay ahlu bidcada iyo sheecaduna waa soo gelaysa min baabi owlaa waxyaalo badan bay wadaagaan waxaa kaloo ka mid a axaadiida kusoo aroortay rawa shaykhaani min xadiidi caliyin radi allahu canhu muslim iyo bukhaari waxay wariyeen cali qaala wuxuu dhahay markuu khawaarijta la dagaalamayo waayo idaa xadatukum can rasuuli illahi sal allau alayh wasalam haddaan rasuulka aan wax inkaga shawro rasuulkaa yidhi hadalkaasu been maahay iska jirooye falian akhira min asama akhira min asamaa samada inaan ka soo dhaco axabu ilaya min aquula calayhi maa lam yaqul inaan nabiga waxuusa dhihin aan ku iraahdo oon ku been abuurto waxaa ii dhaanta samadoon ka soo dhaco la ii kala dalfo wala in xadadtukum fii maa bayni wa baynakum aniga sheeko aniga xaggay ka haddaan idin sheego fa ida alxarba qudaca waxaa laga hadal isticaaraa oo been cad ma sheegayo laakiin hadal isticaaraa ama sarbeeb ah inuu sheego ou dadka oo dagaal kala dhexeey ku sarbeeba isagoo shaam u diri wuxuu ku leey bal ka warrama ciraaq iyo xaggaas sidii nabigaba uu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu dhahay hadda nabigaan inkaga sheekeyna marka haddaan nabiga inkaga sheekeeyo abadan marnaba been inaan ula jeedo ma dhici karto u leeyahay samictu rasuula llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu asagoo odhanayo sayakhruju fii aakhiri zamaani aakhiri zamaanka waxaa soo bixi doona qowmun qowm xudathaau asnaani dhalinyar sufahaau laxlaami caqligoodana uu eber yahay ilaan qof dhalinyar caqliba ma lahanba yaquuluuna min khawri lberiya hadal fiicanay odhanayaan culimmadu waxay ku fasireen qur-aankuu iska deliishada isagoon fahamsanin ma garat aayaadu iska soo qaadana dhiigga islaam ku xalaashanaya iyo safaahadiisa qur-aankuna mau marqaati kacay yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akrinayaan laa yujaawisu xanaajiran qur-aankiina inta ma dhaafayo xaafidku wuxuu leeyahay macnaa lisaanka waa ka rumaynaya walaa yu-minu qalbi qalbigood ilaa khayr ma gelayo yamruquuna way ka siibanayaan min addiini diinta kamaa yamruqu sahmu sahmigu siduu uga baxo uga dhex taraaro min alramiyati waxaa la gemayo oo la tooganayo ugaar haddii la tooganayo ama qof xabadda ama fallaarta oo xoog loo rido waxaa lagu rido sow wuf kama tiraahdo ma gudubto diinta dhaba waa dardaran soomaalida idii jira qofkaas diintaa dardartay qofku markuu diinta usan si qaab daran u fasiro fa idaa laqiitumuuhum kuwa haddaa aragtaan wax kaloy astaahilaan lama arkay faqtuluu khawaarisheedaba ixsaan kale lama arko haddii awood loo haayo sababtoo waa shar oo qiimo aan lahayn fa inna fii qatlihim dilitaankooda ajaran baa ku jira cadiiman weyn liman qatalahum qofkii dila cinda allah yowma alqiyaama qiyaama xadiidkaas waa saxiixayn muslim bukhaari isku waafaqay min xadiidi cali naska labaad oo axaadiidta wa fi saxiixayni min xadiidi abi saciid alqudri qaala wuxuu dhahay baynaa naxnu cinda rasuuli llahi sala allahu calayh wasalam waqti aan nabiga ag joognay wa huwa yaqsimu qasaman isagoo wax qayminayo qanaa-imiy wax qaybinaayo ayuu macnaha dadna waa siiyey oo maaragtay mu'alafatu lquluub ahaa dadna waa ka tegey id ataahud lkhuwaysira khuwaysira u yimid marka riwaayaadka qaarka xee asaga lama siinin markii la siin waayey wahuwa rajulun bani tamiim faqaala wuxuu dhahay yaa rasuulallah icdil rasuul allow caadilnima samee marka waa miduu ibnu taymi u dhahay waxaan dembi ahayna dembi ka dhigaya waxaan xasan ahayna xasanoo ka dhigaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam dembiguu ku xakumay asagana mucaaradadiisa rasuulka oo caariday oo aqbax sayi-ana muxuu ka dhigay xasanoo ka dhigay haakadaa da'buhum daa'iman nacam fa inaka lam tacdil qaala rasuulu llahi sala alla alay slm waylak waman yacdilu in lam acdil haddaan anigu cadaala sameya cadaala samey riwaayadda qaarka waxay ku leeyihiin alaa ta'manuunii wa ana aamiinu man fi samaa war ilaahay cirka ka sarreeyaa bay aamina adinkaa bashara ma ay aamini waaye qad khibta wakhasibta ilaa macdil inkaaraabaa kugu dhacday haddaana caadilnimo sameyn yaa cadaalad loola noqonaya fa qaala cumar radi allahu canhu cumar oo aada u qiimo badnaa ayaa wuxuu dha yaa rasuula idan lii fiih adrib cunuq war waxaan qashinkaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucaaradada kale hor yimid qoorta aan ku dhiftay iidaa marka rasuulka calayhi salaat ma dhihin dil ma astaahilo wuxuu dhahay dachu fa ina lahu asxaaban buu leeyahay dad oo asaga lamid aha gadaal ka imaanaayo ama yakhruju min dili haada noociyadiisa waxaa soo bixi doona ma garatay qoom oo yaxqiru axadukum salaatahu maca salaati salaadiisa hadduu tooda u eego waxaa weeye tooda maanta dhan say isu taagayaan iyo qaabkooda wa siyaamahu maca siyaam hadduu kiisa siyaamkiisa kooda u eegana kiisa xaqira waxil ardugu muslim mati cibaadada ma haysi soo maaha yaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akrinayaan laakiin maxay ka faa'iidaysanayaan laa yujaawizu taraaqiyahum kalxamada ma dhaafayo yamruquuna min alislaam islaamku waxay uga siibanayaan oy u dardarayaan kamaa yamraqu sahmu gamuunku soo uga siibmo ama xabadaaba kasii darane min aramiyati waxaa logeeya ramyada waxa la tooganaya ama ugaarka ama qofkii waxaas la tooganaya qofkii marka ugaarsanaya markuu fallaar si xoog la gamuunka ugu dhufto oo biciidkii ama dameerfaragii ou cararo wuxuu ku shakinayaa hadhow gamuunkan ma ku dhacay dameerfarowgii oo markaas ma raasata ilaa ragga ugaarada marka naftow la cararaa moogta cabaaro cararaa meelo kaloo kusii dhacaa moogta ugaarleyda marka waa yaqaaniin oo waxay leeyihiin ma ku dhacay gamuunkii mase kuma dhicin fallaartiiuu soo qaada fallaartii markuu suu qaado yandur ilaa nasli meesha horeo afkaa nasliga oo fallaarta meesha horeo birta oo mudaysaa nasli la yidhaahda oo eega asagoole wax dhiiga ma ku yaallaan falaa yajidu fii shay wax dhiiga kuma yaallaan uma yanduru wuxuu fiirinayaa haddana ilaa naslihi meesha maaragtay ha uma yanduru wuxuu fiirinayaa u dhahay ilaa risaafi meesha maaragtay birta iyo iska galaan iyo usha ay iska galaan falaa yuujadu fiihi shay wax uu ka helaayo lama arko uma yanduru ilaa nadiyihi usha nadigu waxaay waa fallaarta waxay ka koobantah qaybta hore waa bir ulaa ku xigta usha meesha afkeeda oo qaansada lagu mudana baallaa ku yaala marka nasligu waa qaybta horeoo birta la yidhaahdaa risaafkuna waxaa weeye waa inta usha oo macnaha guudka ka samaysan oo maaragtay usha ka samaysan oo qoriga ka samaysana la yidhaahda ayadiioo eegay wax ku yaala lama arko uma yanduru ilaa qudadihi haddana wuxuu fiirinayaa baallihii oo baallaha waxay ka celinayaan miisaana u yeelaano hawadu inay ildiraabiso ilan fallaaraha carruurteeda ay ku ciyaaraan ma lahan iyaga baalle moogta saas u wiifeen laakiin fallaarta xooggale baallaha loo samayna marka iyada shiishka waa qabanaya soo maa baallaha marka waxa weye ildiraabkay ka celinaya falaa yuujidu fiihi shay baallihiiba marka haddii wax laga waayo sababta aan wax ugu oolaynin iyadoo fallaartee laga yaaba neefka calooshiisa inaysaa dhex martay waa maxay sabaqa alfarta wadama ee gamuunkii orodkii xawaarihii ayuu dhiigi ilaa meesha marka la mudo dhiigu gadaalow kasoo duuxaa soomahan iyo uuska iyo marka waaba ka hor maraba waa dardaray soomaha marka sidoo kale diintii waa dardareenoo wax diinoo kuqoyan lama ark waaba dhaafeen macanaha orodkiibay ku dhaafeen yani tamhiilka rasuulka wax cadiib la waay haddaa hadda u fiirsatina qadiiman wa xadiian daddiidkii dardara waa ogyihiin wallah mustacaan ilah naga kaaf nacam aayatuhum kuwooda ugu horeeya oo lala dagaalami doono waxaa aayadu ay calaami leeyihiin rajulun aswad mid madow ixdaa cadudayhi rajulun aswad ixdaa cadudayhi labadiisa maaragtay cududood ayaa midaa madow oo rajul aswad nin madoobo ixdaa cadudayhi labadiisa maaragtay cududood mithlu sadyi lmar'ati waa gabadha naaskeedoo kale macnaa meeshii ay dhudhunka oo ku rakibnaan lahaa cududda halkaana naas camal ka taho ka fiiqan taha iyada dhanba oo xibintaan oo dhanba maba jirto iyo farahaanba marka naas camal waayo ow mithla albadcati ama waa cad hilibaho tadardaru ee jugjug durruf durruf durruf isku dhahaysa gacantiisa meesha hore oo naasna camal waa u eg tahay ama cad hiliba marka waxaa weye durruf durruf sidii wax maaragta yani kaharabo ku xidhanta oo kale ay saa leedahay nacuudu billah marka wuxuu yidhi nabigu calay s yakhrujuuna calaa firqatin min annaas dadka oo kala tagsanay soo baxaya daa'imana waa caadadood waayo waxay ka faa'iidaysaan ummadda dacfigooda marka waa bakti jiidayaal waayo ummaddu markay baktiday ummadda baktigaasay kala gogoostay maahana ummaddoo xoog lama soo aadi karaan waa tukaha iyo maaragtay waxa libaax markuu disho oo qurmo iyo soo raadsado oo kale waa xadiid abi sacuud alkhudri wuxuu leeyahay anaa joogoo dha cali markuu la dagaalamo ninkii gacantiisu naaska ahayd waa la soo bixiyey meeshaa laga soo bixiyey nacam haddana waxaan ku xijinaynaa xadiid ou muslim wariyey min xadiidi zayd ibni wahb aljuhani annahu kaana fi ljeyshi aladii kaana maca caliyin radi allahu canhu jeyshka cali baan la joogay waa xadiid ba saxeyn ku taala adinku iska dhagaysta nasuusta adinka dharga faqaaluu yaa ayuha nnaas idinka laba saaca idinku qaadana lakin anaga bildhanaan diyaarin ilaa soddon sano ka hor oo kutubaa la akrisanayo laakiin idinka laba saaca keliyaad ku cabaysaa nasiibkiin ilaha idinku anfac anaga allah nagu anfac laakiin aniga labadii bilood aan meeshay ugu qaatay inaan muxaadaradaan diyaarin ilaah nagu anfaco cilmi naafic lah nooga dhigo wuxuu leeyahay annahu kaana fi ljeyshi aladii kaanuu maca caliyin radi allahu canhu jeyshkii cali la joogou ku jiray faqaala caliyun yaa ayuha nnaasu dadow samictu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yaquulu rasuulkaan maqlo odhanaayo yakhruju qowmu min ummatii ummaddayda qoom ka midaha soo baxay yaqra'uuna alqur'aanay akrinayaan soo maa yaxsabuuna annahu lahum waxay u malaynayaan qur-aankan inay faa'iide iyo ajar ka helaayaan wa huwa calayhim asaguna xujo ku yahay soo maa allahuma istacaan ma agtara laysa qiraa'atukum ilaa qiraa'atihim bishay walaa siya walaa salaatukum maca salaatihim bishay walaa siyaamukum ilaa siyaamikum bishay haddaa isu barbar dhigtaan oo dhahay salaadiina iyo salaadooda iyo qiraa'adiina iyo qiraa'adiina iyo soonkiina soonkooda kiinaad xaqiraysaa macnaha cibaadada wax badsanaa iska dhigaya laakiin waxay ku dheefayaan malow wuxuu yidhi laa tujaawisu salaatuhum taraaqiyahum halkaa ma dhaafayso ilaa qof musalli waa inay akhlaaqda iyo raxmadda iyo iimaanka u daadego oo qabaa'ixda ou ka haro oo wanaagga uu ku degdego waxa weeye aqbax munkaraad ay ku faanayaan maanta nacam waxaa dhici karta milyoon nasama inuu dilo muslimiina ama magaalo dhan biakmalo oo nasfiyo oo markaa yatabajaxo yaftakhir intaasoo muslimiina oo rucbi oo geliyo oo baabi'iyo markaas oo ku faanayo hawaarista caadadoodaba wuxuu yidhi low yaclamu hadday og yihiin aljeyshu aladii yusiibuunahum qolooyinka asiibaya oo la dagaalamayo maa qudiya lahum waxa loogu xugmiyey calaa lisaani nabihi nabigood ajarkood macnaa nabigu wuxuu ugu bishaareeyey oo ajar ah la takanuu cala alcamal salaadii soonka waa iska dhaafi lahaayeen waxay leeyiin taasaa nagu filan saas marka waa laga qariyey waa laga qariyey nacam aayatu aayatu aayadiisana waxaa weeye ana fiihim rajulan lahu cadudun wuxuu leeyahay cudud walaysa lahu diraacun udhun male calaa ra'si cadudihi waxaa ku jira mithlu xulmati thadyi naaska ibtiisa oo kale calayhi shacraatun abyad meesha naaska ibtiisana timow marka uu ku leeyahay marka waa qolada oo marka ugu horeeya qolada ku jira nacam haye wuxuu kaloo wariyay abu daawuud iyo ajuri min xadiidi anas o abi sacuud alkhudri waxay wariyeen ana rasuul lahi sal albaanina waa sixi yeelay ana rasuul lahi sal allau alay wasalam qaala wuxuu dhahay seyakuunu fii ummatii ikhtilaafun wa furqa ummaddeyda waxaa ka dhici doona kala tag iyo furqo uma qowmunaa soo bixi doona waa mid dhacdo cali mucaawiya dhexdooda ka dhacday uma qowmunaa soo bixi doona yuxsinuuna alqiila hadal macaan leh wayusi-uuna alficla ficilkood uu xun yahay khawaarij waa kida hadal goor fi kulli zaman fi kulli maxaan hadal macaan iyo qurux iyo taskiyaatu nafsiga ka buuxa ficilkoodana waxa weeye waa ka yaqsanaysaa marka yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akrinayaan laa yujaawizu taraaqiyahum yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahm min alramiya huma laa yarjicuuna diinta usoo laaban maayaan xataa yartadda sahmigu ilaa uga laabto calaa fuuqihi fuuqi fuuqa waxaa la yidhaahdaa fallaarta marka qaansada saan loo saaro meesha baallaha oo qaansada boqonkeeda la saaro afkay xoogaa ka qodqodantaha soo maaha xariggaa la saaraa xarigga qofku labada intuu saasuu qabta ayuu ridaa soo maaha ma dhici kartaa si kastaba fallaartii baxday boqonkii inay kusoo laabato oo afkeeda boqonkii yartaa laga rida ay dhag kusoo tiraada waa mustaxiil wa ayaguna diin saa ugu soo noqon maa dhaha nabigu calayhi salatu wasalaam ilahan ka maqan galay wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hum sharu lkhalq khalqiga ayagaa ugu liitay walkhaliiqat ummadoo dhan cid ka liidata lama arko walidaalika xadiidan culammada qaaraa takfiriyo u daliishada duubaa liman qatalahum waxaa laan jarra iskale ninkii maaragtay iyaga dilo oo lahay ow qataluu ama qofkay dileen marka taa waxay bishaaro dad badan oo khawaarijtu ay laynayso bishaaray u tahay oo axaadiida noo imaan doonta sharu qatlaa inay yihiin ayaga dad la dilo dadka ugu xun dadkay dilaana khayru qatlaa inay yihiinoo kuwa gaalada ay laynayso ay ka fadli badan yihiin nacam wuxuu yihi nabiga calay s yadcuuna ilaa kitaab illah kitaabkaan ugu yeerana kitaabka alle ay ku leeyihiin walaysu minhu fii shay wax ay ka yihiin iyo waxay ka haystaan lama arko man qatalahum kaana wlaa billaahi minhu nacam qofkii ayaga dila ama qofkay dilaan asagaa maaragtay ilaahay uga dhow qaaluu yaa rasuulllahi maasiimaahu maxaa u calaamaa qaala ataxliiq inay isxiiraan oo dadkana ay timaa ka xiiraan ka googooyaan aw itasbiid tasbiidkuna waa xiiritaan xadiidkan waa xadiis saxiixa oo abu daawuud oo wariyey ilbaanina ou saxiixeela waxaa isaguna wariyey muslim min xadiidi abi raafic mawla umi salama qaala ana alxaruuriya kharajuu way baxeen wahum maa cali abi aalib ayay baxeen qaaluu laa xukma ila lilah hadalkiiay yidhaahdeen xukumka ilaah iskale faqaala caliy ajal kalimatu xaqin uriida bihaa baatil waa hadal xaqo laakiin baatil looga jeedo ina rasuul lahi sala allau alayh wasalam wasafa unaasa dadow noo tilmaamay inii la acrifu sifatahum waan tilmaantooda waan garanaya yaquuluuna alxaqa hadal xaqay sheegayaan laakin laa yujaawizu haadaa minhu inta ma dhaafay o dhahay xaqa ileyhi wax qalbiga sii jira ma ah wa ashaara ilaa xalqihi dhuuntiisow ishaaray wa hum abqadu khalqi illaahi tacaala khalqiga ilaahay kuwa loogu necab yahay fiihim aswadu ayaa ku jira ixdaa yadayhi labadiisa gacmoodna dubyu shaatin ay tahay ri naaskeed iyo candhadeed oo kale ow xulmatu thadin naaska ibtiisoo kale ay tahay waa ninkii maaragtay muqadaculyadayn ah gacantiisu ay dhiciska ahayd falamaa qatalahum caliyu radi allahu qaala wuxuu dha unburuu bal eega ninkaa iisoo raadiyo dhan falam yajiduu shay-an wax ma helin ilaa ninkii kooxu ku hoos jiraa faqaala rjicuu u laabto dib usoo baara fawallaahi maa kadibtu anigu been ma sheegin oo rasuulku kuma been abuuran walaa kudibtu ma garata la imana beenin maratayn oo rasuulku been iima sheegin uma wajaduuhu fii kharin meel baaba isagoo dhex yaallo oo meydad kale ay ka korayaan soo helay fa aatow bii cali bna abi aalib radi allahu canhu wadacuuhu bayna yaday hortiisay soo dhigeen marka cali abi aalib aada ugu farxay sababtoo macnaa wuxuu ku farxay wuxuu ogaaday dagaalkiisu ou nimankan ou la galay inuu maarata dagaal xaqa ou yahay taasou ku farxay nabigaana tilmaamo waxau dhahay waxay soo biixi doonaan calaa xiini furqati min naas ikoo kala disan taqtuluhum wla daa'ifatayn ila alxaq labada daa'ifo midda xaqa u dhow ilaa cali baa xaqa udhow kilaahuma ahlulxaq oo ahaayeen laakiin cali baa xaqa u dhowaa daa'ifadiisa kuwaasaa la dagaalami doona wuxuu wariyay ibnu maajah min xadiidi ibni cumar radi allahu canhu isaguna ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu dhahay tanshau yanshau nash-un koox baa hadhuu dhala doonta yaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akri doona daa'iman cibaaday isku maaweelinaya laa yujaawizu taraaqiyahum laakiin qur-aanku inta ma dhaafayo waa sida xaafid ibnu xajar oo yidhi afka unbay diin ka sheeganaana qalbiga kama rumaysa waxba kama jira kullamaa kharaja qarnun markuu gees ay la soo baxaanba qudica akharu min cishriina marra waa la shafaya khawaarij ma waarto waa disqi soo muufiirid hadhowna baaba-ay ma garan marka kulaylaha yimaado ama qabowga badan ay baaba-ayaan ilaan ummaddan muslimiinta iyagu waxay ka faaidaysa lacfiga muslimiinta iyo markay kala daasan tahay iyo tasalludka acdaada waa la garanayaa marka dadka marka horena waa siranaya hadhow markii la garto ummaddii caqligoodi iyo waxdadooda usoo noqoto waa la yska dhicinayaa marka quruunteeda iyo geesii ay la soo baxeen waa la jara khawaarij ma waarto waa untisqa hadda soo muufiri oo hadda baaba xadiidkaana noo sheega calayhi salaatu wasalaam taariikhdana waa lagu hayaa qataada siduu yidhi weligood khawaarij ma waarin buu dhahay gees hadday la soo baxaan geeskaas ilaaha gooy nacam sababtoo asaaliibulbaqaa ma laha safki iyo qatli iyo xikmad xumo iyo fawda iyo qababaxwa marka asaaliibulbaqaa maba lahanba xataa yakhruja fii ciraadihim addajaal jeyshkooda aaba dajaal kasoo dhex bixi doonaa soo ma ilaa maanta waxaa weeye cadowgu markasta wuxuu ka faa'iidaystaa waa tasarufaadkooda qabiixa ah ayaa cadowga ummadda usoo maray wa fii riwaayatin baqiyatuhum yakhrujuuna maca dajaal yacni kuwa waxdooda ugu dambeeya dajaalay la soo baxayaan ay laa yazaaluuna yakhrujuuna zaman kasta way soo baxayaanu dhahay xataa yakruja fii aakhirihim dajaal kooxda ugu dambeeyay dajaalaaba la soo safanaya oo la soo baxaya nacam wuxuu kaloo wariyay aajuri min xadiidi abi umaama bisanadin xasan can alasar bnu saalix qaala yaquulu xadaanii abu qaalib aan ii sheekeeyey annahu samica inuu maqlay abaa umaama saaxiba rasuuli illahi sal alla alayh yaquulu isagoo odhanayo walxaal kharajat khaarijatun bishaam koox khawaarijiha shaam aha soo baxday faqutiluu waa la laayay fa ulquu waxaa lagu riday fii jubbin ceel gorofa oo bir ama ceel qaala fa aqbala abuu umaama ayaa soo dhaqaaqay oo kooxdii soo aaday wa ana macahu anigoo maaragtay la jira xataa waqafa calayhim ilaa uu dul istaagay huma bakaa waa uu ooyey fa qaala wuxuu yidhi subxaana allah maa facala shaydaanu bi haadihi lumma shaydaan muxuu ku sameeyey ummaddan isaw u duufsaday oo maaxin uga tuuray kilaab ahlinaar ay hum kilaab ahlunaar waay saddex goorwey kuwaan ma ujeedaa khawaarijta waa ahlu naarta kilaabtood macnaa ahlu naarkao dhan iyagaa ugu xun xataa gaalada kasii xun saasoo ka wada sharu qatlaa taxta dilli samaa dad la dilo oo samada hooseedaka ugu liito waa ugu shar badan halaatan saddex goorwey sharu qatlaa taxta dilli samaa khayru qatlaa taxta dilli samaa'i man qataluu dad dhulka hoostiisa lagu dilay waxaa ugu khayr badan qofa iyuu gacantiisa ku dilay oo xataa shuhadada kasii khayr badan buu leeyahy qaala qultu yaa abaa umaama ashay-un taquulu bira'yi waxaan ma adiga jeebkaagaa kala soo baxday am shay-un samictahu min rasuuli illahi sal alay slam undur dadkii hore saxaabigaa xujo la weydiinaya waxaan haadaa minkiisi kamaala leeyahay jeebkaaga miyaa mas waa rasuulkaa la soo baxay sababtoo ah wixii ou yidhi waa ijtihaad wey sax iyo sawaab waa khilaafi kar laakiin wixii nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam maa yakuunu ilaa saxiixan wixii nabiga laga wariyay waxaan saxixan ma noqdaan qaala markaasu wuxuu yidhi innii idan la jari innii idan la jari haddaanba ra'yigayga aan ka iraahdo saas oo dad aan naar ugu yabooho oo inay sharu qatlo yihiin ayagu dadkii dilaana khayru qatla oon aniga jeebkayga arrintaa kala soo baxo markaa nin ilaahay rasuulkiisa ku dhiiran ah oo dhahay taqwana ma lihin markaas bal samictuhu min rasuuli illahi sal alla alayh wasalam rasuulkan ka maqlay hayra maratin hal mar wax ka badan walaa maratayn walaa halaat xataa cadda cashara laba goor in ka badan saddex goor in ka badan afar goor in ka badan ilaa toban goor in ka badan oo yidhi samictu rasuul illahi sal alla alayh wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu asagoo odhanay saya'tii qowmunaa imaan doono yaqra'uuna alqur'aana qur-aanka akhrin doona laa yujaawisu taraaqiyahum qur-aanka uusan qalbiga uusan gaarayno halkaan kalxamada oo dhaafayn macnaa xuruuftaas iyo tashdiidkaas iyo waman yataas qalbiga sii saameynaya ma halkaas unbuu carab dhunta unbuu ka daalina iyo carabka iyo shidkaas maahane wax khushuuca iyo wax iimaana iyo wax sharahow ka celina iyo wax khayraho fara midna mala allahu mustacaan ilaahu iimaanka qalbigeenu daadi yamruquuna min alislaami islaamkay ka siibtaan kamaa yamruqu sahw min alramiy sida waxa lagu gemay oo gamunka uga siimo laa yacuuduuna fi lislaami islaamka ugama noqdaan xataa yacuuda sahmu calaa fuuqi gamuun qaansa laga gemay meesha yartaahoo xariga qaansada la saaro inta la tuuro inuu soo noqdo qaansadii siaan ugu soo istaago waa shay mustaxiila soo maa marka ayagana islaamka maba usoo noqonayaan duubaa liman qataluuhu ow qatalahu laanjina waxaa iska leh ninka ay dileen ama isagu dila ayakoo la dagaalamo marka isaguna waa xadii ahar ma xadiis saxiixa wey nacam imaam axmed wuxuu wariyaa isaguna min xadiid abi ofa qaal can اnabiy sal اllau alayh wasalam alkhawaariju kilaab ahli الnaar inay yihi xadiid kale oo nabigu wuxuu leey alayh الsalaatu salaam oo albani silsilada saxiixa ku qoray wuxuu leeya nabigu ina akhafa ma akhaafu calaykum waxaan kaga baqayaa rajulun qara'a alqur'aan macan dad badan hadda waa og yihiin fitnada wadaadada caalamka inay dhibaato ay ku hayso nabigaa soo sheegay adduunka qof diin sheeganaya oo fitnaysan fitnadiisa wax ka weyn lama ah marka dadka caqligood waxyaalo badan ay sheegayaan qalad maaha waa sax wey xadiida oo markhaati kacaysa sababto waa kaafiya kala dheeri diinta la sheeganayo iyo ficilka la samaynayo bacd lmuntasibiin ila diin fii kulli zan makaan ay samaynayaan waa kaafiyo kala dheeri marka xadiidkaana noo cadaynaya ina akhafu maa akhaafu calaykum dadka aan igu baqdin badanahay oo dadka inay diinta ka fidneeyaan oy fasaadiyaan rajulu nin waayo rajulka hal nin loogama jiro macnaa dad un waayo anwaac oo ka mid a qara'a alqur'aana qur-aankii akhriyey oo macnaa bartay diintii oo xabaar diintii ku dhaqmo wadaagsanaaday oo wadaadnimadiisa lala dhacay xataa idaa ru'iyat bahjatuhu calayh markii diintii maaragtay saxansaxadeedii iyo cibaadadii iyo cilmigii akhlaaqdii laga dareemay oo dadku ay weheshay ilahayna kan ilaahu noo baaqiyeen wa kaana rid-an lilislaam islaamkana uu ahaa dhufays iyo tiir iyo maaragtay sidii nabiyullaahi muuse uu yidhi wa akhii haaruna huwa afsaxu minii lisaanan fa arsiluu maciya rid-an mid i xoojiya oo maaragtay diinta ila kaalmay iga dhig saas loo malaynayo hayarahu ilaa maa shaa allah ilaahay baa bedelay waxa loo bedelaana waa asaga dasiiso ku jirta wa falamaa zaaquu azaaqa allah qofku markuu qallooc la yimaado inxiraaf qalbi iyo suluuki ou la yimaado ilaahay waa qalloocina soo maa fansalaka minhu diintiibuu ka siimay wanabadahu waraaca dahri gadaalow u duuray diinta ou siima gaalan ohou yiri fiir yacni xadiidka fiqigeeda wasaca calaa jeerihi bisayf deriskiisiiu seef kula soo jeestay wa ramaahu bishirki gaalnimana waa ku tuhmay oo waxaa dhahay gaal hataa qaarkood waxaa laga soo wariyey khawaarij alcasr inay rag u yimaadeen warnihu dadka maxaa u gaalaysiinaysaan waaba sunaadba sheeganaysaan naga tawir waxaan waa takfiir siyaasi takfiir siyaasi waa maxa macnaahu ana acrif ana hada arajul laysa bikaafir laakin aquluhu kaafir xataa astaxila damahu taasaana kasii fool xunba walciyaadu billah wallahi nin baan ii soo warin iiga soo warin war aamusore waxaan waa takfiir siyaasi walciyaadu billah ilahan ka maganka marka wuxuu yidhi wasaca calaa bisayf xadiidkan waxaa u markhaati kacaya markuu nabigu calayh yidhi sala slam fitanaa imaadeed yusbixu rajulu mu'mina wayumsii kaafiran xasan muxuu ku fasir albasri wuxuu yidhi subaxdii qofka dhiigga muslimka oo xalilaa galabtiin waa banaysanaa oo dhan ilan taxliilu dami waa shirki waa nacam qaala araawi qultu yaa nabiyla ayuhuma owlaa bishirk alraami aw ilmarmi shirki yaa owlasma ninka waa gaal gaal dadka muslimiinta kala daba ordaayo mase ninka lagu gemaayo miskiinkaa la gardaraysanayo dhiiggiisa lagu banaysanayo qaala bal iraami raamiga kan wax shirka wax ku gemaya isagao ooleysan waxaana caddaynaya axaadiida asfasiraysaanoo qofka haddou walaalkiis gaal ou ku yiraahdo hadduu ninkaas gaal yahay isagay aadi hadduusa gaal ahayn isaga dib ugu soo noqon nusuusta yufasiru bacduhaa bacda min alcajaa'ib haye xadiid kale ajuri oo wariyey bisanadihi can maalik can anas ibni maalik waa dacfi baa ku jira laakiin shawaahid badan buu leeyahay sida ninka muxaqiqa ajuri oo caddeeyey oo u marqaati kacaysa xadiidkan wuxuu ku tusinayaa guruurka maanta ma arkaysa khawaarijta oo xataa ilaa nabigii saxaabada iskala fadli badan yihiin wuxuu yidhi anas binu maalik dukira lirasuuli lahi sala allahu alayh wasalam rajulun baa loo sheegay duu nikaayatin lilcaduwi cadowga aada wax uga qabto oo nabar gaarsiiyey waijtihaad xagga cibaadadana ku dadaala faqaala rasuulu lahi sal la ala sl maa acrif hada kadaa sheegaysaan maba garanayo faqaaluu yaa rasuul llaahi nactu kadaa wakadaa saan iyo saanu egyahay rasuulkuna wuxuu le maa acrif war waxaa ma garanayo fa baynahum kadalika id dalaca arajul ninkii baa ku soo baxay nabiga calayhi salaatu salaam iyo saxaabadii meel ay fadhiyaan fa qaaluu waxay dhaheen haadaa yaa rasuul allah waa kana ninkan sheegay fa qaala maa acrifu ma aqaan laakiin qaabkiisaan u jeedaaho haadaa awalu qarnin ra'aytuhu fii ummati waa geeska sharta ummaddeeda kasoo bixinaayo kasoo baxayo wa ina bihi la safcatun min min ashaydaan waa mid shaydaan dharbaaxyo oo ku dhuftoo duubsaday asaga dhan oo wareeriyey qaala falamaa dana rajulu ninkii markuu soo dhowaaday sallama wau salaamay faradda calayhi lqowmu salaam way ka radiyeen faqaala lahu rasuul lah sal allau alayh wasalam nashadtuka billahi ilaahan kugu dhaariye hal xadadta nafsaka ma ugu sheekaystay xiina dalacta calaynaa markaad nagu soo baxday an laysa fi lqowmi dadka inuunaysa ku jirin axadun afdalu minka markaad nagu soo baxay dadkiiu nabigu ku jira ma isra walle qof kaa fiican lama arko qaala allaahuma nacam haahw adiga nabigu markii uu dhaafay nabiga abubakar u u diray isagoo tukanaa u arko rukuucsan ou yihi soo dil abubakar waa kasoo leexday xore ninkan waa tukana sidoo kale cumar cali baa u diray cali ma haleelin markaasu wuxuu yihi nabigu calayhi salatu slam low qutila alyowm makhtalafa rajulaani min ummati haddii laga takhalusina kaas ummadeyda laba ka mid iska khilaa isma khilaafteen xataa yakruja dajaalu ilaa dajaal oo kasoo baxay nacam marka xadiidkan shawaahid waa isaguna leeyahay nacam bukhaari wuxuu kaloo wariyey min xadiidi caaisha radi allahu canha ana nabiya sal allau alayh wasalam talaa hadihi alaaya aayadan u akriyay huwa aladi anzala calayka alkitaab min aayaat ila aakhirih faqaala yaa caaisha idaa ra'aytum aladiina yujaadiluuna fiih haddaad aragtid kuwa qur-aanka ku doodaayo fahum aladiina cana allahu tacaala faxdarhum waa kuwii ilaahay uu maaragtay ujeedo uu leeyahay faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna maa tashaaba min ibtiqaaءi alfitan wuxuu dhihi jiray ibnu cabbaas markii khawaarijta qur-aanka looga sheekeeyo iyo jadbadooda arwaxaan iska dhaafowdha yu'minuuna bimuxkamihi muxkamka waa rumaynaya wayadiluuna cinda mutashaabihi mutashaabiha markay arkaan ay dhumayaan oo fikradahooda u daliishanayaan wuxuu kaloo ka wariyey ajuri saciid ibnu jubayr wuxuu yihi khawaarijtu mutashaabi ay raacaan waxaa ka mid dadka kufrisiiyaan qowluhu tacaala waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun qofkaan ilaahay wuxuu soo dejiyey aan ku xugminin waa gaal waxay akrinayaan haddana uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun kuwa gaalada allahooda ayay maaragtay ay la simaan soo maaha fa idaa ra-ow limaama hadday arkaan yaxkumu bigayri lxaqi oo waxaan xaq ahayn xakumay qaaluu qad kafara waa gaaloobay leeyihi waman kafara qofkii furina cadala birabbi ilaahay asnaamtou sinay faqad ashraka mushrik buu noqday fa haadihi lummatu ummaddaa o dhan mushrikuuna waaye fa yakhrujuuna way baxayaan fa yafcaluuna maa ra'ayta waxaad maaragtay aragtay samaynayaan liannahum yata'awaluuna hadihi alaaya meel kastaba khawaarij aayaddaasay daba taagan yihiin magar dastuuro ku dhaartay intuu ku dhaartay xaggoo xakumay culummada tafsiilkeedana ma kala tafsiilayan culimmada o dhan waxay ku kala tafsiiliyaan qofku xukumka alle haddowna raalli ku ahayn oo dacniyo oo yidhaahdo ma jiro waa gaal hadduu yidhaahdo waa ii bannaan yahana waa gaal laakiin hadduu yihahdo xukmiga allaa wanaagsan laakiin aniga waa cabsaday ama waa la idila ama maaragtay un hawe ay mar qaado taa culummada kuma gaalays waa kufran duuna kufrin sababto aayadday kusoo dadka waxay ahayd yahuudi intay xukumkii alle bedelan ay dhaheen haadaa xukmullah xukumkii alle waa bedelaan waa inkireen xukum beena rajmigii intay bedeleen waxay ku bedeleen in qofka zinaystay lama madoobeeyo dameer meela lagula soo dhawaaqo marka radmigii waa inkira waxaa l xukunkaas ma jiro kitaabkeena kuma yaalo kanay iyaga ay been abuurteen kanaa xukmu laahi culumada marka waxayna dadka sababtaa ku soo aroortay wixii lamid ayaa lagu qaaday nacam sidoo kale kacbulaxbaar waxau ka wariyey ajuri sanadkiisa uu leeyahay lishahiidi nuuraan shahiidku laba nuur ou leeyahay waliman qatalahu lkhawaaridu casharatu anwaar toban nuur ou leeyahay sidoo kale xasan albasriya khawaarid la weydiiyey faqaala xayaaraa sakaara waa kuwa saqraansan oo wareersan bau dhahay laysuu biyahuud walaa nasaara walaa majuus fa yucdaruun yahuud iyo nasaare iyo majuusa loo cudur daha waxay samaynayaan macnaha waa ka xun yihiin wax yahuud iyo nasaare ay samaynayso nacam ninka la yidhaahdo macalla bnu ziyaad wuxuu yidhi xasan albisri ayaa loo yimi markaasaa la yidhi abaa saciido nin khaariji ah ayaa meesha qureybe la yidhahdo lagu dilay fa qaala almiskiinu ra'aa munkaran munkarow ankara fa ankara waa ankiro dagaaloo kusoo qaaday fa waqaca fii maa huwa ankaru min wax kasii liito ku dhacay culimmadu waxay yidhaahdaan haddaad munkar reebaysa waa inaadan munkar ka badan aadan soo jiidin maslaxo ka badanna aadan kharibin waa haddaa munkarkaa inkirinkaada balaayo aada la imaanayso ama masaalix badan aada duminayso naga joog balaayaha lagu kaakicino qur-aanji laskuma kaakiciso ma dhihi jiri nacam laakiin khawaarij xikma ma yaqaanin nacam aajuri markaa isagoo tacliiqinaa wuxuu yidhi falaa yanbaqii ma habboono liman ra'aa qofkii arka ijtihaada khaarijiyin qof khaariji oo cibaado ku dadaalay ama wax sheeganayo waqad kharaja isagoo ku baxay calaa imaamin nin madaxa cadlan kaana alimaamu ahaaya am jaa'iran ahaaya fa kharaja baxay wa jamaaca jamaacatanna kulansaday wa salla sayfahu sayftiisana siiftay wastaxalla qitaala almuslimiina muslimiinta dagaalkoodana xalaashaday falaa yanbaqii lahu uma habboona an yaqtara inuu ku kadsamo biqiraa'ati lqur'aani qur-aankan oo akrinayo ilaa ma fahmaayo walaa biduuli qiyaamihi lisalaati salaadiisa dheerarkeeda soo maaha walaa bidawaami sawmihi soomkiisa uu isku daba xiraayo walaa bixusni alfaadi fi lcilmi hadallo qurxoon uu iska dabaridaayo id kaana madhabu madhab alkhawaarij hadduu madhab lkhawaarij hadduu yahay waa cadhaysan yahay ka fogaa u dhahay boqol cibaado iyo boqol alfaad fiican iyo magacyaal fiican ha bixiyo qabar kale wuxuu yidhi waxaan sheegow dhahay min ataxdiiri can madhabi alkhawaarij maa fiihi balaaqo wax ku filan in laysaga digo madhabka khawaarijta liman casamahu llahu tacaala qofkii uu ka ilaaliyo can madhabi alkhawaarij walam yara ra'yahum aan arkin fa sabara ku sabra calaa jawri la'ima hadday madaxdu ay jawr ay yihiin waxjaxay fi lumaraa iyo umarada maanta ma arkaysaa ee cadaalad darradooda walam yakhruj calayhim bisayfihim seeftooda seeftiisana aan kuula bixino aan la dagaalamin wa sa'ala allaha tacaalaa weydiista kashfa dulmi canhu dulmiga ilaahay inuu naga qaado wa cani lmuslimiin wa dacaa lilwulaati bisalaax dadka maaragtay madaxdaana wanaag ugu duceeya waxaja macahum la xajiya wa jaahada macahum la jihaada kulla caduwi lilmuslimiin muslimiinta intuu muslimiintu iscunsiin lahaa ninkan faasiqba ha ahaado madaxda cadowgaa lagala hortegayaa gaalada ah wasalla nacam fain amkanahu wain amarahu ataacahu hadduu amro wax wanaaga daaco uu adeecaya haddii uu awoodo hadduu aweedinna wuxuu leey waxaas ma awoodo macsiyo hadduu sameeyana ma adeecaya buu dhahay soo maaha wa idaa idaa daarat ilfitanu hadday fitno ay wareegtano ay timaado lazima beytahu gurigiisa u laasimay wa kafa lisaanahu carabkiisa wuxuu ka reebay wayadahu gacantiisao fitnadaa ka reebtay walam yahwi mana doonayo maa hum fiihi khawaarijti waxay ku sugan yihiin walam tucna calaa fitnatin fitnada ma raasado faman kaana haadaa wasfuhu qofkii arrintaa ku tilmaama ku sifooba kaana cala siraadi lmustaqiimi jidtoosan buu ku joogaya in sha allahu tacaala dad badan waxaa dhici karta khawaarijta iyo qowqaa in hadallooda macaan inay intay maqlaan ay amal geliso oo yidhaahdo islaam bay u gargaarayaan ama diin ama khawaarij ama raafida ama waxyaalahaas laakiin culimmadu waxay noo leeyihiin taarikh lagu aragnay weligood ahlu sunna isagoo faasi qaba inuu dhul furto waa lagu arka xajaaj nin sunna inuu soo sheegto ka liita lama ark oo culimmada qaar xataa islaamkiisa laga shakiyo dhul badanoo furtay ilaa dhulkan hindiya iyo turkiya dhulkaan isagaa furtay laakiin khaariji inuu maaragtay ama shiici inuu dhul ama maslaxo u furto ama maslaxa islaam u soo hooyo ma dhicin ilaa kharaab ma ibnu xasm waa nin taariikhda u yaqaana firaqdana yaqaana wuxuu yidhi iclamu raximakullah ibnu xasm ana jamiica firaqi dalaala firqooyinka baadiyeysan lam yujri illaahu calaa aydiihim khayran weligoodba ilaahay khayr uguma keeni muslimiinta walaa fataxa bihim min bilaadi lkufri qarya bilaadda gaaladana hal magaal lagama fura soo maha weligiis khaariji qaryo iyo xataa xero kama qabsan gaalada khawaarij aljadiid waalqudamaa walaa rafaca lilislaami raaya weligeed calam islaam ma koryeedi wamaa zaaluu yascauna fii qalbi nidaami lmuslimiin weligood waxay u jeedaan muslimiinta inay dabagediyaan wa yufariquuna kalimata almuslimiin muslimiinta kelimadood jamacsan inay kala daadiyaan wayasluuna wayusalluuna sayf yusalluuna sayf calaa ahli ddiin seeftooda waxay kula dagaalamaan iyo xabadooda dadka ahludiinka wayascawna fi lardi mufsidiin dhulkana waa fasaadiya ama alkhawaarij washiica fa amruhum fi hada ashhar min an yutakallafa dikru shiico iyo khawaarij waa ka deeqtaanoo dhaha inaan dhahno aan burhaanino inaysa islaam wax ka qobin weligood natiijo uma seen qofka xataa gabadha ariga raacda xataa waa taqaana qof kaloo qabi inuu ka jaahno laakiin beryahan saraabeena intay ummadda ku lugooyaan nasriga iiraan ay kaga imaanaa iyo khawaarij iyo balaaya wax idiin keenaysa aa ummaddii haah intay tidhaahdo a hadhowna marka waxaa weeye maaragtay sidii cadaabkii lagu lagu qowma caad lagu halaagay meeshii roob laga filanayo a cadaab dad ummaddii uga yimi nacam ilahan ka magan galo sababta awalaa meelaan khayr laynaa khayr ka doonto nacam sidoo kale marka wuxuu yidhi shiicada haddii la fiiriyo dhahay baadiniyada iyo balaayada meeshay kasoo gadaa waa shiica ilaa hal qarni baa ummadda waxaa laga waaya shiica idin soo wada war maaragtay xisbullah iyo ka joog waa abdaal waa marka dambe waxaa caddaatay inay yahuudiya waxoo dhan iyaka ay xiriir ay laleeyihiin oo maaragtay ummadda sunnada ay qam ay ka siinaayaan may ahlu sunna waxba ma ahan iyaka waxa buuba buuba buuba beenay noqota marka nacam sheekhulislaam wuxuu yidhi walaakina alkhawaarija khawaarijta diinuhum lmucadam diintooda la weynay fiiri mabda-ooda iyo waxaba diin ah oo asaas u ah mufaaraqatu jamaacati lmuslimin muslimiintaba inay ka fogaadaan waistixlaalu dimaa'ihim dhiigood inay xalaashadaan hay nasr ma idin keenaya kasuga waa arki doontaan walaysan keenay hadal fiicanoo waxaan kusoo gebagabayn doonaa aqwaasha culammada wahab ibnu munabih uu leeyahy wahab ibnu munabih waa abu horeyr ninka axaadiida ka wareeyay waa boqol iyo xoogaagii uu dhintay soo maa marka wuxuu la doodaya nin khawaarijta ku ta'afuro khawaarijta waraaq intay usoo dirin ay dhaheen zakada aad madaxa muslimiinta siina zakadu kaama baxday annagana sii weligoodna saa sameeyaan khawaarijta annaga xoolaha nagu soo wareejiya muslimiintu inuu ku darbiyan rabaa xoolaha muxsiniintu ay bixiyaan oo dhan kullaha taqacu fii aydi lkhawaarij ay ku dhacdaa markaas muslimiinta ku darbiya dadka baahana lama sii waa lagu laaya rasaasta lagu gadaa lagu laaya muslimiinta meel kastay joogaan weligoodna xoolaha saasay u qaataan soo maha markaasaa masaakiinta lagu laaya ninkiiba marka uu la hadlo wuxuuna nin waxaan iska dhaaf khawaarijnimada iska dhaafa maaragtay ummadda zakadaada gudow dhah markaasu khawaarijta uga sheekeeyey wuxuu wahab nobe inii adragtu bal hadalkan waxaan u malaynaya wallahi inuu maanta yar u fiirsado tadabbaruu fiih inii adragtu sadr alislaam islaamka awalkiisa illaa waa taabici soo maha abu hureyra ka warinaa soo islaamka awalkiisa ma haleeli fawallaahi maa kaanat alkhawaariju khawaarij ma noqonin jamaacatan jamaaco qadu ilaa faraqaha allah jamaaca khawaarij isma aruursato jamaaco ma kawinto ilaa ilaaha kala geeya calaa shari xaalaati meesha ugu xun ugu dhibaato badan oo ilaahay ku baabi'iya wamaa adhara axadun minhum qofna ma muujiyo ra'yigiisa iyo xoog ma muujiyo ilaa daraba allahu cunuqa qoorta ilaahay ka jara ayagu sababka qoorta kama jaraan wallaahi qoor jaraa u dambeynta ilaaha qoor ka jaraa subxaanahu watacaala sababta dadka dhiigooda dadka ku biri waxay intay ummadda laayaan association iyo qarax iyo balaayo haddana ku biri waxay wallaahi hadalkaa rurow noqona ilaaha qoorta ka wada jaraa haddeese ilaaha u toobadkeeni walow amkana allaahu min ra'yihi ilaahay muxuu u gargaari waayo walow amkana allaahu ilaahay hadduu u suura gelin lahaa oo tamkiin iyo maaragtay awood siin lahaa daa'ima min ra'yihim ra'yigooda oo ra'yiga khawaarij uu hirgeli lahaa la fasadat ilardu dhulkao dhanaa fasaadi lahaa dhowrka beri ay joogaan ba oo adduunkii qaaqo isku leeyahay khawaarij oo siniin sii daa'im intee ummad lagu arkay saa darteed ilaahay uma daayo subxaana wa tacaala waqudacat isubul jidadkii waa go-ayn hadda meelo badan khawaarij ay qabseen qofka meelu aada ma yaqaan koo carara meelo carara mala waqudaca alxaju xajka waa la goyn lahaa walacaada amru islaami jaahiliy jaahiliy noqon laha jaahili waa maxay dhiiggaaga ma badbaadsan kartid soo maa ha'ri iyo maaragtay intiqaam iyo waayo saa iyaal iyo waaga ugu kacsanaa iyo waa inacabya gab gab gab gab sidii ay noqon doonto wa idan laqaama haddii khawaarij ay hirgaso ayaga xataa hadday qabsadaan ma degaayaan fidho fidho mida inta ka soo baxa kii kaloo ka takhallusa meeshana ma gelgelina laga dhiga waa kana wa idan laqaama wuu istaagi lahaa jamaacatu koox oo madaxyaal ah istaagi lahaa oo mid la madaxnimo rabo kullun minhum mid kastaba yadcuu ilaa nafsi alkhilaaf nafsadiisa wuxuu u yeelaa madaxnimo anaa madaxou leeyahy maca kulli waaxidin minhum mid kasta wuxuu wataa akthara min casharati aalaaf toban kunoo wataa mid walba toban kunoo wataa kooxa yuqaatilu bacdun bacdan ayagaa isla dagaalamayo wayashhadu bacduhum calaa bacdin bilkufri waa isgaalaysiinaya shalay kooxday wada jiraa qaybsamaysa kani waa gaal ka hadday ka takhallusaan kuwii kale kani waa gaal wahaakadaa dawaalay ilaahay cadligiisa waxuu keena mar dadka waa ku imtixaami karaa laakiin waxaasoo kale qashinka inaysan ilaahay dhulkiisa aysan camirin mar kasta nacam xataa yusbixa almu'minu ilaa qofka uu muminka ou ka noqdo khaa'ifan ku baqa calaa nafsihi nafsadiisa wa diinihi diinkiisa wa damihi dhiiggiisa iyo wa ahlihi ahalkiisa wa maalihi maalkiisa laa yadri maca man yakuun meelu aada ma yaqaan bilaahi xaasil mata mase xaasil maaha adinka waaqaca fiiriye goormuu hadlaa ninkaani waa boqol iyo xoogaaga labadii boqol xataa lama gaarin boqol iyo dhowr iyo labaatan waay ninkan goortau hadlaa ama boqolkiisana ugu horreeyey waa markaa soodlis wuxuu ihi walowlaa dafcu llaahi naasa bacda bibacdi la fasadat ilard ilaahay hadduu dadka koox koox kale ku celin dhulku waa fasaadi lahaa halkaa marka markii aan nusuustii intaasaan kusoo gaabinayna wax yar waxaan ka sheegaynaa marka nusuustii aan soo sheegnay istimbaadkooda maxaa nooga soo baxay nusuustii iyo taariikhda aan soo sheegnay waxaa nooga soo baxday ana alkhawaarija daa'iman wa abadan waxaa nooga soo baxday waxaa weeye nusuustii awalan khawaarijtu inay yihiin sharu khalqi illaahi ko qabsada khalqi ilaahi kuwa ugu liita sida ibnu cumar uu yiri axaadiidana ku soo aroortay sharu lkhalqi waalkhaliiq wa ashaddu nnaasi cadaawata lilmuslimiin muslimiinta inay uga col badan yihiin wa fatkan bihim muslimiinta inay laayaan oy xoog ay u jeeraan fahum kamaa qaala alxaafid sharu lfiraqi almubtadica cala alummati almuxamadiya waa ummadda maaragtay ugu liidata oo ummadda muslimiinta ugu dhib badan mubtadicada xataa wa min alyahuudi waannasaara ay ka dhib badan yihiin sababtoo kuwaas bannaankay kaa jooga laa kuwaan muslimu kuga sheegana weliba khawaarijtul casri waxay uga duwan tahay sunnadiiay sheeganayaan salafow kula sheegana soo ma waa kadib iyo zuur iyo buhtaan salafna baciidow ka yihi nacam wadaalika ummaddii marka shiday kula dhaqmaya shiddo muslimiinta inu dhaqma sax miya ma aha adillatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin soo maaha ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum gaalada in lagu adag yahay muslimiinta loo naxari soo maaha walidaalika marka wuxuu dhahay wadalika anahu nudiba shiddatu cala alkufaar shiddada iyo adayga gaaladaa loo loogu yeeray waraxmatu cala almuslimiin walmu'miniin mu'miniinta iyo muslimiinta in loo naxariisto soo maahan ayadii aan soo sheegnay facakasat alkhawaarij khawaarij waa caksiso waxa waaye muslimiintay cagta iyo cidida ay saareen qolofta soo maha gaaladiina marka waa u naxariistay muslimiintana mashaakilkooda inay xalliyaan ma rabaane waxa waaye dhibka ay ku jiraan dhib ugu darsii cadaab walciyaadu billah haaniyan khawaarijtu magacyaal fiican ay sheegtaa mu'miniin adqiyaa mujaahiduun waa waa jannaan u soconaa soo maa kullu haadaa nabigu waa diiyey wuxuu ku sufeeyey inay kilaab ahlinaar ay yihiin soo maa sida xadiidka uu ku sheegay taana waxay kutunaysaa odha calaa khuduurati inxiraafihim inxiraafkooda oo liita wa shu'mi bidcatihim iyo bidcadooda liida ayagoo saasoo kilaab ahlunaar waxay leeyihin mafaatiixuljanna waa walle martana waa idinku waa halkan jumcada maalin waa idinkaga sheegaan u malayna dad badan oo dhahaya mafaatiixaan wadanaa ha isaga yaabin inay kilaaba ahlunaar ay noqon ha isaga yaabin nacam nuqdada saddexaad khawaarijtu daa'iman wa abadan iyo waqti kastaba waxay u badayiin dad dhallinyar oo caqli gaaban sababtoo dhallinyar iyo caqli gaab waaba isleedahay marka cilmi raasikha ma lahan caqli raajixa ma lahan ra'yi toosan ma lahan khibro ma lahan diinta ilaahay ma fahmaayaan dadka wax yaqaanana ma faa'iidaysanayaan nawowi asagoo xadiidkaa fasiraya wuxuu yidhi yustafaadu min alxadiid ana atahabuta wa quwata albasiirati takunu cinda kamaali sin yacni waxa la hubsado iyo waxa aragti dheer loo yeesho qofku markuu da- fiican ou gaaro tajaarub ou yeesho wax ou fahmo laakiin qof aan waxba aqoon afku malaxlaa oo maaragtay naaskii hooyadii hooyadiisay irmaan tahay soomaan waxba aan aqoonin inuu haddana ummadii dhammaa uu ka seedacalo yihahdo caqli iyo cilmiba anaa dheer safka uu garaaco ma yaatimuuna natiija qofuu caqli ka qaadanaa male qofuu cilmi ka qaadanaa culummada waa la dacninaa cuqaasha waa la dacninaa ahlulkhibrada waa la dacninaa ilaa cali iyo cuhmaan iyo saxaabadii la dacnin jiray iyo xasan albasri iyo famaa baaluku wadaad maanta jooga maxaa u malaynay arbaca min sifaatihim alkhabiida waxaa ka mida iyo caadaadkooda daa'imka annahum yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla alkufr inay had iyo gooraale muslimiinta unbay nag ka dhigaan gaaladana bay bay ay leeyihin waa sagootinaya waa kuwii ninkii dimigaha timirtiisa ka dhowrsaday gaal hadday dilaan waa gaalka ahlu dimada iyo dadka ahlu cahdigaahay dilaan ma garan marnaba waxa waaye gaal intay dagaal kala hor tagaan iyo ayagu saacad ma haynayaan waa la ogi hadday wax ridaan xoogaa isoo bararaga waaye ka bacdina shidka waa la jiita laakiin muslim markay la dagaalamaan waxaad moodaa abrisyaalka aada moodo godadka inay jiirayaan siay maarata ugu maman yihiin dagaalka muslimiinta walciyaadu billah nacam nuqdada shanaad waxaa weeye axaadiida waxaan ka qaadanaynaa wujuubu qitaali alkhawaarij wa qatlihim in lala dagaalamo waa haddii awood loo leeyaha awood wa isti'saali sharihim shartooda in ummadda la jirid gooyo wey wa ana fii qatlihim ajran cadiiman in dilkooda ajar weyn uu leeyahay qofka mu'miniinta muwaxidiinta kamida oy dilaan ajar weyn inuu leeyahay culimmada xaafid ibnu xajar wuxuu ka soo raray ibnu hubayra ninka la yidhahdo wuxuu yidhi qitaaluhum ay qitaalu lkhawaarid ashaddu min qitaali lkufaari waa ka daran ahamu waa ka muhiimsan yahay lianna qitaaluhum xifdu ra'si maali lmuslimiin khawaarijta ra-sumaalkii muslimiinta dhulkii muslimiinta ay haayeen ee yaciisuuna fi lardi fasaadana laga celcelinaa ayaga soo maa laakiin gaalada dee waxaa loola dagaalamaa futuuxaad iyo maaragtay dhul muslimiin siiziyaa soo maa waa marka waa ribx waayo ku leeyahay wa qitaalu kufaari min dalab rif ribxi waa wa xifdu ra'si maali ahamu min dalab rif inaad ra-sumaalka aada xidisid ribx inaad raasiyo katon haddii dhulkii muslimiinta ou lahaayeen ayay rabaan gelgelin ay ka dhigaan nolol iyo xadaaro iyo waxbarasho iyo amni bis qatl iyo taqtiil iyo tadmiir waay gaal marka maxaaba ku gaarsiinaya marka isagaaba naftii kaa qaaday iyo diintii iyo wax walba o dhama kaa qaaday culimmadu saasay dhihi jireen walidaalika axaadiida wuxuu leey nabigu xadiida muslim low adragtum laqaataltum qatla caadin wa iram wallaahi haddaan haleeli lahaa caad iyo iram sidii loo baabiyaa u baabi'i lahaa ama qatla caadin wa thamuud waa anagii soo marnay xadiidkii hadday ogaan lahaayeen jeeshka la dagaalamayo waxaa nabiga carabkiisa loogu xugmiyey latakalu can ilxamar lix nuqdada lixaad inahum yuxsinuuna alqowla wa yusii'uuna alafcaal waxa weeye hadal fiican ay odhanayaan laakiin ficilkooda waa xugyin sida xadiidkii cali aan kusoo maray yaquuluuna min qowli min qowli khayri ilbariid hadal fiican oo qur-aan ay soo daliishanayaan laakiin laa yujaawisu iimaanahum xanaajirahum ma dhaafayo toddoba waxa weeye markay hadlayaan xamaaso iyo khayro ay diinta maaragtay u masayrsan yihiin ay muujinayaan laakiin xaqiiqadu waa ka gedisan tahay waxa taxriikinaya oo dhaqaajinaya waxa weeye addaysh fufudayd iyo damac damac oo maal la damco iyo madaxnimo iyo shuhra iyo shahwa waxaana ku tusinaya kii ugu horeeyo rasuulka caariday oo yidhi icdil fa innaka lam tacdil sababtooda waxay ahayd sida riwaayaadka qaarkood ay sheegeen inaan maaragtay hanimadii aan wax laga siin oo riwaayadka qaar waxay leey fajacala yaqsimu bayna asxaabihi wa rajulun jaalisun falam yucdihi shay-a nabiga uu saxaabadii u qaybinayay nin fadhiyana waxba lama siinin markaasoo halkaas ka kacay waxaa soo degtay qowlu tacaala wa minhum man yalmisuka fi sadaqaat waxaa ka mid a munaafiqiinta dad sadaqada kugu ceebeynaya kugu daraya ma ahan sixmaad u qaybisa maahane fa in ucduu minhaa radu adiga haddii la siiha ha ou leeyahy wain lam yucdow minhaa haddaan wax laga siin oo dad kaloo ka ka mudan la siiyo idaam yashaduuna way carooga marka hadiyo gooraale culimmaduna waa yidhaahdeen khawaarij afka diinaan ka rabnaa iley laakiin ficilkooda waa damac kursi iyo talo iyo shahwo iyo xoolo iyo haween waxaasoo dhan uga beentooda yaan lagu kadsoona sababtoo qadiiman waa xadiidan waa haakada nacam waxaa nuqdada sagaalaad meesha maaragta yacni ay ka faa'iidaystaan oo waxyaalaha khawaarijtu ay ka faa'iidaystaan waa dacfu lmuslimiin ina almartaca alkhasb aladi tastaqiluhu lkhawaarij dacfu lmuslimiin daaqooda wanaagsan ay ku ukumeeyaan ay ku dhalaan oo jaraasiimtooda ay ku badato waxaa weeye markay muslimiintu ay daciif yihiin oy jaahil yihiin oo iskhilaafsan yihiin oo cadow oo ku tasallidan yahay walidaalika hadyo gooran waxay ku dadaalaan cadowga inay muslimiinta ay ku baaqi yeelaan si ay mas tadwiiq iyo wareer u geliyaan sababto daw cadowgu baxay isleeyihin ummaddaa idiin soo jeesanaysa oo marmarsiiyo mehelaysaa marka waxay sameynaya afcaal iyo aqwaal kulli ay tahay cadowga inay ummadda ay dhulka ku baaqi yeelaan si ummadda ay maaragta u darbiyaan haddii ummadda cadowga dhinacow ka shaqadood maahan ayagana dhinaca kale ay kasii cunaya wax shaqadooda maaha bal cadowga ayagaaba uga daranba nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu salaam xadiidku yihi tamraqu maariqatuna soo baxays kuwa diinta ka siimi calaa xiini firqatin min almuslimiin firqatin minmuslim muslimiintoo kala baxday taqtuluhum waxaa la dagaalamaysa owla daa'ifateen ila alxaq qolada xaqa u dhow taariikhduna maaragtay markhaati ayay maaragtay ay ka tahay tobanaad sifaadkooda waxaa ka mid ah sidaan soo sheegnaba tacriifkooda inay muslimiinta ay kufriyeysiiyaan oo dhiigooda ay xalaashadaan iyo amwaashooda sidoo kale iyo dimaa ahlu dhima walcahd laakiin gaal intay u dhaqaaqaan guulkama soo hoy karaan hubkiisa haysto gaal iska miskiinaho oo maarata dowladda muslimiinta ay soo gelisay ama un hay-a iyo wax uun maaragtay masaalix un samaynaayo kaas un bay ka adag yihiin ama ha afduubteen ama ha dileen laakiin gaal ciidankiisa wata inay u tagaan waa hameenkii xalowga iyo muslim un bay ka adag yihiin bes nacam weligood saasayna khawaarij nacam caadaadkooda waxaa ka mid a kow iyo toban annahum laa yafqahuuna maqaasida shareeca shareecada qasadkeeda ma yaqaano maxaa shareecada u qasadiyay shareecada qasadkeeda o dhan waxaa weeye jalb almanaafic lilcibaad addoommada nacfi wuxuu ah wanaag aakhira iyo adduun in maaragtay loo soo jeedo wa dar-u lmafaasid wixii dhib oo aakhira iyo adduunba in laga dheeray ilaahay baana yaqaan adiga maslaxadaada ma taqaano waxaa dhici karta qofku maslaxaada inuu haysto khamrada inuu cabo qaadka oo cuno iska zinayso laakiin ilaahay wuxuu u ogyahay adduunyadiisi diintiisa inay fasaa tahay la xaramadii oo naga xarimay khamradii maaragtay shirkigii oo naga xarimay kufri naga xarimay marka diinta dhan waxaa weeye tuxaqiq masaalix alcibaad ama way kaamil yeelaysaa ama way badinaysaa ama mafsaday cirib tiraysaa ama waa la yarayna soo maa mabda'aas ma yaqaanin masaalix mafaasid mma fiiriyaa walaa yufakiruuna fi nataa'ij walcawaaqib ficilkan iyo qowlkan maxaa ka dhalan doona ma ka dari doona ma ka ray doonaan ma yaqaanin walaa maa ta-uulu ilayhi afcaaluhum wa aqwaaluhum assaadij ficilkan iyo qowlkan maxaa ka dhalan doona may ma yaqaanin iska samey waxay dhashaba ha leefto waxay dhashaba ha leefto diin iyo adduuniya iyo masaalix kuma socoto wax kastaoo la samaynaya gaal ahaan wixii ummadda saamayn ku leh diintooda iyo dalkooda iyo ummadooda naftooda iyo maalkooda waa in laga fekero hadda haddaan idhaahno maaragtay tiir gurigaan ku yaala aan dhahno safkuu noo geynaya jabiya haddaan dhahno oonaan ka fikiro gurigu ma soo duma mase ma soo dumaa soo ma maxaa ka dhalan kara marka waxaa weeye waa taas oo kale culimmaduna waxay yidhaahdaan sida maaragtay culimmada maqaasid shareeca yaqaana sida shaadibi oo kale wuxuu leeyahay annadaru fi ma'aalaati alafcaali asaadirati can ilmukallafi maqsuudun sharca in la fiiriyo qofka ficilka uu samaynayo ee dadka kale u gudbi kara waxa ka dhalanaya ama asaga saamayn kara waa in la fiir waxa ka dhalanaya sharciga asagoon jeegarayn ficilkan samay lama dhahay ma fasaadaa ka dhalay mase maslaxo marka adduunka babaan iska kharibaa dagaal akhribaa waa waa waa waa qaylina wax ka ratimayana ma aqan intaasoo kharimi doo dhul dhan baa baabi'i doona soo maaha waxaasoo kale caqli walidaalika khawaarijta waxaad ku arkaysaa lacfigood iyagoo odhanaya qofka hadduu masaalix mafaasidba sheego waa maaragtay waa nin diinta cadow ku ah marka iska biiqley waay waxaa rabtay xaggii xagga dariiqan haddaan qaado xagga dhagax u tuura xagga u tuura xagga wuuq xagga waa shuu faa-iida ana majnuun walaa mase caqligaan leen waa saas wey maxaa ka dhalan doona sheekh cuthaymiinna wuxuu leeyahay raximahullah masaa-isha sharciga waxay ubada u baahanta oo ku leeyahay maaragtay in ficilkan waxa ka dhalan doona in la fiidiyo ilaa qofka weyn qofka weyn caqliga wax alla waxuu samaynayo ma garata waa laga fiirsa ma ka fiirsiga soomaalidu ay yidhahdaan waa ubsiina hal baa la siistaa maxay dhihi jireen war aan laga fiirsan iyo caanaan la fiiqsan ma feerahay waxyeela laazim yani diinta caqliga saliimka ay la socota mar haddaa marka diintii ka tag caqligii ka tagtid wallahi rajulu shaarica ku fahmaya inaa zifti uu qofkaas uu yahay waxba diin iyo caqli meesha uusan ku hanin nacam labiyo toban jihaadka ay sheeganayaan muwajahun dida almuslimiin muslimiinta unbuu ku wajahan yahay ma aan sijihaad gaalo ku wajahan fa siyuufhum masluulatun cala alumma alislaamiya seeftooda waxay ku jeedaa ku siimanta muslimiinta gaaladana waa ka daboolanta galay uga jirtaa soo maha marka jihaadkooda marka waa jihaad bidco weeye khawaarij sababtoo ah qaarkoodda niyo fiican hal ahaado wa in kaana akharu lkhawaarij laysa lahum niya saadiqa laakiin xataa kii niyo leh niyada keliya mau camal ku ansaxaa mase niyada waxaa loo baahaya muwaafaqatu sunna laazim min alniya saadiqa walmuwaafaqati sunna sunnada in la waafaqo jihaadka ugu weyn waa min baabi owla jihaad inaad maaragtay niyo fiican la timaado iyo sunnada in la waafaqo walidaalika xiwaaraa wuxuu dhex maray laba saxaabi oo jaliil ah abu xudayfa iyo abu muusa alashcari nina abu xudayfa wuxuu weydi xudayfa bnu lyamaan iyo abu muusa alashcari nina abu xudayfa wuxuu weydi waxuu yidhi haddaan jihaado oo niyadeeda ay khaalista oon ku dhinto ka waran suu yidhi shahiidaa tahay suu yidhi kusoo celi suu yidhi saasaan ku oy suu yidhi mayoo dhah haddou dada dhiyo fiican ole oo dagaalamo oo xaqow asiibow jannada galaaw haddowna xaqa asiibin may wuxuu yidhi dadka jihaadka sheeganaya inta badbaadaysa iyo inta naargelaysa waxaan ka cabsanaya inta naargelaysa inay badan tahay sababtoo waxaa dhici karta ama saddexdii ninoo la sheegay oo naarta lagu hurinayo ikhlaas la-aan inuu ku galo istustus ama jihaad aan sunnada waafaqsayn inuu muslim la baabi'inayo ama muslimiinta isagoon ka fiirsan dhibaato iyo damaar usi inuu galo low matalan dad yar oo muslimiin oo meel yar jooga oo gaalo badan oo dhex jooga hadduu jihaad ku qodo muslimiinta la is-isaaliyo ma ajaru ka helaya abadan ma ajar kahela sababtoo wax maslaxaa ma xaqiijin mufsaduu xaqiijiyey nabiguna intuu maka joogo oo daciifkaha ma ku dhaqaaqin sabraa la dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam sidoo kale ibnu mascuud hadalkaas oo kalea ka ansaxay xasanulbasri isaguna qolo ayaa looga sheekeeyey sidaas oo kale arrintiidii markii uu eego waxau dhahay fa-idaa bilqowmi qad darabuu asyaafahum bilbidac seeftooda bidcay kuladan ku dagaalamayn wax xaqa kuma dagaalamin walidaalika waxba ka faa'iidaysan maayaan saddex iyo toban min calaamaatihim ataxliiq inay isxiiraan ama dadka xiiraana ka mida waxyaalaha khawaarijul judad aan ku aragnay waxaa weeye timaha la weyneysto waa sunnadii nabiga mar dhigtay u joojita marna ka tagta qof timal hadday arkaan maqaskayba la soo aadayaan marka xadiidkii nabiga waaba ku xaqiiqooba calayhi salaatu salaam afar iyo toban sidii aan hadda aharkii aan kusoo sheegnay iyo axaadiidta ibnu cumar ee aan kusoo sheegnay khawaarij dad maaragtay cabbaar waa soo baxay waa fafufayaan laakiin meel ma istaagaan laa taquumu lilkhawaariji qaa'ima khawaarijta weligood wax u istaaga lama arko lama cumri siiyo wa inamaa hum mithla dibaab waa tisqi oo kale oo xoogaa inta bata kabacdina baaba-a falaa yuqiimuuna dawlatan walaa yabquuna dunya ma garat yacni dawlana ma oogi karaan walaa yubquuna dunya dunyana ma baaqi yeelaan halaag diin iyo addunyaba way maanta ma arkaysa ay haligaan nacam nuqdada shan iyo tobanaad khawaarijta daa'iman agtooda waxaa ah takabur iyo ijaab inay isla fiican yihiin saa darteed culummada ma qiimeynayaan xataa saxaaba xataa nabigay dacniyen calayhi salaatu wasalaam dadka ahlulkhibraadka kama faa'iidaysanayaan naseexada ma aqbalayaan dadka ahlulkhlaaska bal waxay ku dadaalayaan inay culummada isqaadin dhaan waa dabadhilif iyo waxba ma yaqaaniin iyo ay saa ay ku yihaahdaan dadka caqliga leh inay maaragtay sakiifyaan ama laayaan ma garan waxyaalahaas oo dhan ayaa maanta ma arkaysa waan soo marnay xadiidkii ninkii dhahayay maaragtay ictiqaadiy inuu nabiga dadka meesha joogo dhan uu ka fadli badan yahay lix iyo toban khawaarijta daa'iman saan soo sheegnay mutashaabihaadkay raacaan xujooyin aan iyo hawadooda xujooyin eberna waa xujaystaa oo laa yuqiruhaa naqlun saxiix naqli saxiixa oo aayad iyo xadiida ma qiraayo walaa yaqbaluhaa calbun qalbun caqlun saliim caqli salimna ma aqbalayo walaa fidratun mustaqiim xaafidku markuu axaadiidta isku isku soo maaragtay aruuriyey axaadiidta khawaarijka wuxuu yidhi inna min almuslimiina waxaa ka mida man yakruju min addiin diinta qof ka baxa min gayri an yaqsuda alkhuruuja minhu isagoo nu qasin diinta inuu ka baxo wa min gayri an yakhtaara diinan calaa diin alislaam ilaa axaadiidta waxaa la sheegay inay diinta ka baxayaan khaarijigma wuxuu isiri diinta ka baxa mase wuxuu sameeyey ficil iyo ictiqaad diintii asaga ina iswaafaqi karo soo maha marka taas wuxuu tilmaan uu ku qaatay inkastoo culimmadu ay isku khilaafaan gaalo maya mase gaalo maaha laakiin nooc ka mid aho gaalaha waa laga helaya soo maha oo dhiigga iyagoo nusuustii og dhiigga muslimka inuusan xalaalayn xalaashada fasaadka xalaashada amwaashadka xalaashada acraabta nin naag qabay isku guursanaya khawaariji waa la ogya naag nin qabay isku guursanaya waana xalaashanaya qofkii marka diinta ka yaqaan hadduu waxaa sameeyo soo ku kufrin maayo oo xaalaantii oo xalaashado soo maa ninka dhahayda takfiiru siyaasi dhahaya soo khatar maa qof uunan ictiqaasin inuu kaafir yaan kaafir ka dhigaa calashaan si aan u tabrin in la dagaalamo iyada lafteeda waa khatar soo maa marka waxuu dhaha arrintaa waa khatar oo dha wuxuu dha waxaa dhici karta yihi qofka diinta inuu ka baxo asagoon isdhihin ka bax macnaa afcaal xun iyo aqwaal xun iyo ictiqaad xun ou samaynayaa isagoon u qastin marka inuu diinta uu ka bixi karo waa dhici kartaa oo dhan nacam sidaa siddeed iyo toban khawaarijtu inay ka mid noqon doonaan jeyshka dajaal kaalmeeyo berri nacam intaas marka haddii aan soo samayno kollay muqaaranada waxaa nooga filan axaadiidtii aan soo marnay iyo istikhlaaskii meeda khawaarij alcasri iyo khawaarij alqadiim khawaarij alcasri waxaa la dhigi karaa dadka un dadka gaalaysiiyo oo ikhtiyaalaadka ku sameeya oo maaragtay tafjiiraadka ku sameeya iyo balaayada waa un kuwaas wey kuwa kale ma ah soo maha ma rabna hadda magacyaalkooda annagu inaan sheegno iyo meela ay kala joogaan laakiin waxawaye wasfiga un baa nooga filan sababta haddii magacyaal iyo waxaas dhex galo waxa wax dhan qiimaha way ka tegayaan idan malxallu khawaarij waa jiri jirtay waana imaan doonta dadka lacafigiisay ka faa'iidaysanaysaa malxal xalka allahu aclam waxaa weeye dadka horta tadqiif in lagu sameeyo khawaarij waxay tahay in la baro iyo firaq taariikhda islaamka ummadda looga sheegtay sababta waxaa dhici karta dadka iska caamada khawaarijti diinay sheeganayaan afcaal xunay samaynayaan wixii wadaadaa sameeyaa la leeyahay marka dadkii wadaad ma kala yaqaano mid xaqa ku taagan iyo mid so mid kale ma kala yaqaano marka in xaqa loo cadeeyo la yihaahdo nin walba maaragtay magac wadaad sheegtaa magac ma qumana oo khawaarijba waasaan qur-aankii akrinaayo salaadii waxaynayo khawaariju zaman waxay uga liitaan khawaarij ulqudaama dhowr sheeg awalan horta cibaadaad badan ma lah khawaarij zaman cibaadaad badan laguma sheegi soo ma cilmina hadda awalba waaba ayaganaba cilmi waaba ka waxay midda kale kuwii hore xoogaa runta badan ay sheegi jireen iyagoo xataa qallooxay laakiin kuwan aada waa rubana sida la sheegay ballamadana aada u qiyaano badan yihin waxyaalaha ay khawaarijuljuddad zamankan maarag midda kale khawaarijta waxoodu waa caddaayeen oo bal inay khawaarijta waa sheegan jireen kuwaan ahlu sunnaan aho kuleeyay salafi anao kuleey waa balaayo ummadii maaragta ku dhex jirta marka waa mashaakil farqiga u dhexeeya dadkii hor waagi hor waaciyiinahayn culummadii iyo taabiciintii iyo saxaabadii wacyi baa jira hadda wacyigii maaragtay waa waa iska yaraaday qofkii dabkii ifaayaba carabtaa waxay yidhaahdaan maaragtay dab hadduu ifo dadka deeqsiyaalka ayaa dab shidi jira si loo raaco umarkii soora marka wuxuu dhihi jiray dab uun habiin ifa haddaa maqasho deeqsima hoos jooga in bakiil dabkiisa aad soo raacdaa dhici karto ama waxay dhihi jireen qofka hadduu wax ku khadeecmo istasmantadaa waran wax bararsana aa barur u mooda neef bararsan oo jiran haddaa sararta intaa ka taabata neefka waa barur aa qalatid neefkan infectionaba ku jira waa bararsan yahay soo maha marka wax kastoo diin sheeganaya wax fiican maaha waa in marka dadkii tadqiif lagu sameeyo khawaarijta loo sheego firaqda loo sheego mabda ahlu sunnada loo sheego mabda ahlu sunnada waxaa weeyaan in masaalix mafaasida la ilaaliyo horta xaakimka hadduu muslim yahay oo jaa-ir xataa faasiq uu yahay inaan lagu bixin waa axaadiis ay caddaynayso culimmaduna ay ku ijmaacday sababtoo waxay yidhaahdeen culimmada ibnu taymiya culimmadoo dhan fawra ma imaanin ilaa wax ka hunaa ka dhashay waa soo tiriyey kuwii cuhmaan fawradii lagu kacay nataaju xunaa ka dhalatay dhibaata aan maanta kuwii cali dagaalkii mucaawiye iyo cali ka dhacay kii sifayn ka dhacay kii markii dambe ibnu zubayr iyo ka dhacay iyo amawiyiinta amawiyiinta rag badanaa ku kaco ibnul ashcar dad badan oo culamo iyo qura o aruursaday dhibaato badan baa dhacay haddana midna yidhahdo yaziid ibnu mahaal ibnu abi sufra ilaa weli haddana cabaasiyiintiyaa ku kacday amawiyiinta dhibaataa ka amawiyiintaa roonaa sababto iyagu jihaad iyo muslimiintana waa u roonaayeen jihaadkana diinta xoogay soo maha weligood waxay dhaheen qolo fawro samaysay hadday qabsadaana kuwii hore waa ka daraan haddii kalena guuldarro iyo burburay ummadda usoo jiidiyeen hadday qabsadaanna maba ka raayaan natiija male thawra sideeda marka in lagu tadqiifiyo thawra maa fi faa-ida maalin kasta mid kasta mucaarad mid kasta mucaarad ummadiiya ku baaba-aysa ummadiina wixii deeni mado ummadeena soomaalida xamida khawaaridnimada oo dhuuxa uga jirta kii xabad qaadaba waa iskala jiraa war xabad maxaa laga hela war annaga maaragtay deganaasho midna ma naqaano miya ummadda horta intaas loo tadqiifiyo haaniyan khawaarijtu waa laba war inay ummadda muslimiinta markaa ay midaysan yihiin oo layska dhici karo oo imaam toosan ay leeyihiin waa iska dhicinaya laakiin bishardi inaan gaalo loo kaalmayso gaalo aan loo mudan iyada baabka kuma jirto dad muslimiin sheeganaya in gaalo loo kaalmaysto ma jirto calina gaalo uma yeeran mucaawiya uma yeeran taariikhda waxa weeye dowladihii khawaarijta la dagaalami jiray gaalo waxana uguma aysan yeeran ummadda hadday iska dhici karaan ha iska dhiciyeen haddii kalena ha sabreen waa cudur waa tisqi muuf muufle fitnadooda waa iska dhammaane ummad unbaa maaragtay ayaa maaragtay khayrla ayaa soo baxaysa marka insha allahu tacaala mawduucada waa idinku dheereeyey ilaahay hanugu anfaco subxaana watacaala wixii xaqa ilahay hana waafajiye wixii baadilana ilaahay hanooga dambi dhaafo biidn illah wsala allahu calaa maxamedin ali saxbi sala